السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى waxay idin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo soddonaad waana darsigii ugu dambeeyey ee kitaabkii inoo socday
dadka qaar ka mid ah ay xadgudub sameeyaan oo intay xoog yeeshaan haddana ay fasaad ku kacaan dadkana fasaadiyaan xoogna ay leeyihiin muxaaribiin baa la yidhaahdaa ama ahlulxira baa la yidhaahdaa ahlulbaqyi baa la yidhaahdaa laba kooxood oo muslimiinta ka labaydoo islaynaysa haddii in inta la dhex galo la heshiisiiyo qolo ay heshiiska diido ahlulbaqyi bay noqonayaan alfi albaaqiya ayay noqonayaan qolyahaasi marka xukunkay leeyahay walqaaticuuna kuwa goynaya aturqa jidadka goynaya ahlu xiraabatin xarbin iyo dagaal dadkii waa ehelkii waa nawculcuquubati cuquubada la marinayo nooceedana jaa-a waa yimid noocaasi fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisuu ku yimid uma intaa kadibna alimaamu imaamkii muslimiintu mukhayarun mid la doorgeliyo wey fii ayihaa cuquubadaa teedii oo yakhtaaruhu uu dooranayo bitanaasubi lmiisaani miisaanka munaasabnimadiisa sababteed asal waxaa u ah baabkan qutaaca turuq ahlulbaqi xiraaba waa la yidhaahdaa waxaana laga wadaa waa dadka aan tilmaanay waa dadka fasaadka ka shaqeeya oo jidgooyada sameeya oo dadka jidka u gala oo nabadgeliyada iyo xoolaha iyo dadka nufuustooda iyo dhibaato u geysta cala raajix ama baadiye dadka ha u galeen ama badda ha u galeen oo qolyahan la yidhahdo qaraasinada oo maraakiibta iyo doomaha afduuban ha noqdeen ama magaalada ha ku jireen cala raajix oo magaalada dhexdeeda dadkii yani fasaadka ha ka shaqeeya intuba waa isku mid xukunkooda marka alla subxana watacala qur-aanku ku caddeeyey alla subxana watacala wuxuuhi inama jazau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoodu waxa weeye uun oo wayascawna fi lardi fasaadan dhulkana fasaad ka shaqaynaya fasaad iyo xumaan dhulka ku wada abaalkoodu waxa weeyaan uun an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu in la deldelo oo la salbiyo aw amase tuqataca in la googooyo aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin si isbaafa loo gooyo aw amase yunfaw in laga eriyo min alardi dhulka laga eriyo dalika arrinkaasi lahum iyaga khisyun buu u yahay dullayn fi dunya adduunyada dhexdeeda walahum waxaana u sugnaaday fi laakhirati aakhiro dhexdeeda cadaabun baa usugnaaday cadiimun oo weyn marka ayaddu siday culimmadu u badan yihiin waxay ku saabsan tahay dadka muslimiinta ah oo koox ah oo xoog leh oo beriga ama magaalada ama baadiyaha dadka nabadgelyadooda xoolahooda u bambaxaya oo wax fasaadinaya wax dilaya wax dhacaya wax biliqaysanaya wahaakada kuwaasa la yidhahdaa muxaaribiinta marka fasaadka ay ka shaqaynayaan si loo gooyo ayaa haddii gacanta lagu dhigo ayagoo waxaa ka shaqaynaya waa la layn waa la deldeliyo waa la salbin lugaha iyo gacmaha si isdhaafaa loo goyn dhulkaa laga masaafurin intaasoo xugun baa laysuu dabadhigay aakharana cadaab bay leeyihin ayib culimadu waxay marka isku khilaafsan yihiin afartan xugum ee ay ayaddu isdaba dhigtay waa dil iyo salbin oo macnaha deldelaada ah markii la dilo kadib baa macnaha yani maydkiisa meel lagu tiirinayo loo daynaya gacmaha iyo lugaho si isdhaafa loo gooyo waa xukunka saddexaad dhulka oo laga eriyana waa xukunka afraad afartaa xugum ma imaamkaa khiyaar u leh oo kolba sidii uu maslaxo u arkay munaasabad u arko buu marinayaa mise way kala leeyihiin oo ayaddu siday wax u kala tartiibisay masalan dilka waxaa iska leh hadday wax dilaan bay dilka leeyihiin hadday dil iyo isku daraan inay xoolo ay masalan dhacaan ama qaataanna waa la salbin waana la dili waa la isugu daray xoolo keliya hadday ku ekaadaan oo ayna waxba dilinna lugihiiyo gacmaha is- isdaaf loo goynaya haddayna waxna dilin xoolana qaadanin laakiin waxba uun dad- dadka cabsiiyaan oo nabadgelyada waxyeelaan dhulkaa laga eriyey oo kolba camalkii iyo khaladkay ku kaceen iyo fasaadkay ku kaceen intuu dhan yahay bay ciqaabtooduna noqonaysa dilka qolaa iska leh salbiga qolaa leh muxuu ahaaye qadciga qolaa leh nafyiga qolaa leh sidaa miyaa loo kala ratibay oo markaa imaamku khiyaar male miyaa bise arrinta imaamkaa loo daynayaayo isagaa sidii kolba maslaxa u arkay ciqaabtu maslaxa u arkuu marin karaa oo hadduu doono qolo xoolo keliya dhacday fasaadkay geysteen uu xooloo dhacay iyo nabadgelyaday qaseen ay noqotay buu layn karaa hadduu rabo ou salbin karaa hadduu rabo qolo wax laysay buu laynta ka dayn karaa arrintuma khiyaarka imaamkay u noqonaysaa mise qatcan waa axkaam shaarica oo allah uu kala fadhiisiiyey sharac xukum kastana uu qolo ku fadhiisiiyey labadaa madhab bay culimada isugu khilaafsan yihiin madaahibtu waxay u badan yihiin midda dambe oo in qatliga qolo leedahay qatciga qolo leedahay nafyiga qolo leedahay waana madhabka imaam shaafici iyo axmed iyo ay ku tageen alimaamu malik caleyh raxmatullah iyo taabiciinta rag ka mid ah saciid ibnu sayib iyo xasan albasri iyo nakhaci iyo mujaahid iyo baa waxay ku tageen ayagu imaamka khiyaar leh oo ayaddu yani waxa way aw aw aw awdana ay leedahay waa khiyaargelin khiyaargelintaana imaamka iska leh wadaadkan kitaab kalena arrintaas ayuu rajaxaya nabigeenana salawatu rabbi wasalaamu aleyh waxaa ka sugan isagana fi xadiidi anas fi saxiixayn ana naasan min cuklin wa curayna dad labadaa qoys ka tirsan ayaa qadimu cala nabiy sal ly slm nabiga u yimaadeen magaalada madiina ayay nabiga ugu yimaadeen sal ly slam watakalamuu bilislaam way islaameen wax islaamay iska dhigeen oo islaamnimadii bay ku hadleen shahaadatayinkii bay qireen fastawkhamuu lmadiinata magaalada madiinay marka ku jiradeenoo waxoogaa hawadeedii la qabsan waaye waa ku xanuunsadeen faamara lahum nabiyu sal ly slam bidawdin wa raacin markay magaaladii hawadeedii la qabsan waayeen oo ku jiradeen buu nabigu wuxuu amray hala sadaqa ahaa iyo nin la jiray inay aadaan oy geelaas kaadidiisa cabaan caanihiisana cabaan halkaas ay aadaan macnaha wa amarahum an yakhrujuu falyashrabuu min abwaaliha wa albaaniha halkaas aada buu yihi xoogaa bal hawabedel iyo caanaha geel iyo kaadidiisa iyo fainطalaquu xata ida kaanuu binaaxiyati alxarra markay tageen oo intay geeli u tageen la joogeen muddo oy caanihii cabeen oo kaadidiisii cabeen oo caafimaadeen ayay kafaruu bacda islaamihim islaamnimadii horta way ka noqdeen way gaaloobeen marka labaad waqataluu raaciya nabiy sal lay slm geel jirkii nabiga geela ula joogayna way dileen kow wastaaqu dawda halihiina waaba dhaceenba geeliina kaxayste waa niman budhcaday ahayn fabalaqa dalika nabiya sal lay slam nabiga arrintii soo gaadhay nebigo raacigiina waa la dilay geeliina la dhaca nimankii aad nimankiina ridoobay diinta waa ka noqday fabacata talaba cala aathaarihim gurmad baa laga dabadiray oo nimankii waa la eryaday waa la soo qabtay fa amara bihim nebigu amar buu bixiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh fasumiruu acyunahum ama fasamaruu acyunahum indhaha ayaa yani laga madaneeyey yani yani madano kulul ama bir kulul baa indhaha lagaga saaray waqatacuu aydiyahum gacmahana waa la jarjaray waturikuu fii naaxiyati alxara xataa maatuu calaa xaali dhul madiina markii xilliga kuleylka aad bay kulushahay dhul dhagax shiilo dhagaxa madow inta badan uu yaallo yara taag ah meeshaasaa la dhigay ayagoo indha indhala jirkood xubnahoodiina qaar go-an yahay meeshaasay u yaalleen bay ku dhinteen oo naftu kaga dhacday marka taqriiban marka waa muxaaribiin oo intay islaameen bay islaamnimadii ka noqdeen dilna waa geysteen dhacna way ku dareen intaa markay isku dareen nebigu sal ly slam wuxuu ugu abaalguday inuu gooyey gacmahooda iyo lugahooda kadibna weliba intaas sidii ay ku sameeyeen ninkii raaciga ila raaciga markay dileen ninkii geljirka markay dileen intaa mayna ku gaabsan intay qaadeen bay indhaha ka saareen siday ku sameeyeen baa lagu sameeyey kadibna meel baa lagu tuuray say u qaylinayeen bay ku dhinteen ku bakteen ayib xadiidkaas iyo aayaddaasa marka asal u ah waxa la yidhaahdo ahlu xiraamada ama nimanka la yidhahdo qutaacu turuq qolada jidgooyada samaysa ilaa waa imtixaan oo dadku hadday jidadkii ku nabadgeli waayaan oo magaalooyinkii ku nabadgeli waayaan noolima taallo meeshaas marka xasmulmaadda waay arrinta in yani waxa wey xididada loo siibo wax noocaas oo kale uusan si uusan usoo noqonin loogu cibro qaato baa saa shareecada xukunka adag ay uga dejisay saas maana walqaaficuuna kuwa goynaya kuwa gooya abturqa jidadka gooya jidku bad ha maro berri ha maro magaalaha ku yaallo ala sawaab kuwaasi ahlu xiraabatin dagaalan ehelkood waay waa niman dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa la galay ilahay rasuulkiisa waxaa laga wadaa bimacnaa rasuulkii intuu noolaa hadday la dagaalameenna waa ahlu xiraaba hadday mu'miniinta iyo dadka ahludiinka la dagaalamaan iyo muslimiintana waa ahlu xiraabo wey macana ayib kuwa iyaga ah nawcu lcuquubati cuquubada la marinayo nooceeda jaa-a waa yimi noocaasi fi lqur'aani qur-aankuu ku yimi uma kadib alimaamu imaamkii mukhayarun waa mid loo doorgeliyey oo la khiyaar margeliyey fii ayiha cuquubadaa mideeda uu yakhtaaruhu dooranayo miduu ka dooranayo uu marinayo bitanaasubi lmiisaani miisaanka isu munaasab ahaantiisa yani sida uu miisaanku ay munaasib ugu tahay cuquubadaasi miisaanka wuxuu ka wada bimacnaa dembiga ay galeen iyo cuquubaduu marinayo isagaa dooranaya laakiin waa inuu munaasabad oo markuu dembigu culus yahayna waa inuu ciqaabta cusleeyo markuu dembigoodu fudud yahayna waa inuu ciqaabta fududeeyo laakiin imaamka khiyaar leh saasuu macnaha ina leeyahy abdulqa marka meel kale u raadin waa qolyahan aan dhuljiifta iyo muxuu ah mooryaanta iyo sbaraleyda iyo meel jiri looga yaqaano waa qolyaha qudaa cudurq waa kuwa hal mar haddii lagu fulin lahaa dhowr ayaga ka mid a dib dambe looma arkeen somawi wax loo meeralaya haddii aayaddaa dhowr ayaga ka mida lagu fulin lahaa dib dambe looma arken loomana maqleen atiishadan ka sheekeynaya ilaahay axkaamtiisu cajiib wa saas macana ayib baabun fi qitaali lbuqaati walkhaarijiyiin wuxuu baabu yahay nimanka buqaada la yidhaahdo fallaagada iyo kuwa mad dowladda ku kaca ee ku baxa kuwa la dagaalankooda ayuu baabu yahay qatlulbuqaati fallaagada dilkooda alkhaarijiina ee baxay wujuubuhu waajibnimadiisa qatliga waajibnimadiisu xaqun xaq wa idaa goortii nahaduu ay hinqadaan ilalcudwaani xadgudub markay u hinqadaan oo isu taagaan laa salba dhac minhum xaggooda la dhaco ma jiro laa salba coola laga qaato way maana walaa uma kadibna laa sabya ma jiro laa sabyun ma jiro qafaalasho walaa qatlu ljariixi koodii dhaawac ahayoo la dilana ma jiro wala lasiiri walaa qatlu lasiiri kii la qafaashay isagana dilkiisu ma jiro alcaani ee qafaalka ah alcaani lasoo qabsaday caaniga iyo asiirku waa isku mid alcaani iyo asiirku waa isku mid isagana dilkiisu ma jiro buqaada iyo khaarijiyiinta waxaa la yidhaahdaa waa qolyaha imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta iyo dowladda muslimka ku kaca intay is-urursadaan la dagaalama fallaagada kuwaa wey kuwaasi marka iyagana waa in lala dagaalamo oo dowladda la garab siiyo laakiin goormaa lala dagaalamayaa kow waa inay xoogeystaan oo xoog leeyihiin marka labaad waa inay dagaalamayaan ama dagaal isu diyaariyaan hadday iska joogaan oo uun mucaarad iska ahaadaan oo meelaha ka hadhadlaan la layn maayo lana la dagaalami maayo laakiin waa inay dagaal isu diyaariyaan oo is-abaabulaan oo dagaal ay ku talagalaan marka saddexaad intaan lala dagaalamin waa in laysku dayo in la qanciyo sidii cali bin abi taalib radi allahu canhu khawaarijtu markay is-urursadeen oo nahrawaan meesha la yidhahdo isku urursadeen cali radi allahu canhu wuxuu ku yidhi waxba idiin dirsan mayno waxna idin yeeli mayno intaad muslimiinta nabadgelinaysaan nin saxaabada ka mid ahaa oo soo maray bay dileen islaantiisiina caloosh ilmay uurka ku siday oo way ka saareen markaasaa cali intuu u yeedhay buu yidhi ninkii saxaabiga ahaa dhiiggiisi bixiya kulliganna waa wada dillay bay dheh kulliganna yaaba dhiig laga qaadi wa annagaa wada dillay marka waa sideed kun oo nin wa oo meeshaas ku ursa war ninka magtiisii keena maya wuxuu u diray cabdullahi bn cabbaas radi allahu canhu cabdullahi bn cabbaas baa u tegey waxaad ku haysataan buu yihi khaliifka muslimiinta arrimo dhowra sheegeen arrimihii buu diiniyan inuu ugu qanciyo isku dayay cali cabdullaahi oo uu kala dooday afar kun oo iyaga ka mid ah baa ka soo noqday oo cabdullaahi uu qanciyey ilan inta badan waa dad juhano oon aqoon lahayn oo waxunbaa laysku akrinaya waxunbaa laysku akri laysku qancinaya afar kun markay ka soo noqdeen afartii kune kale baa marka diiday inay ay ka soo noqdaan fasaad iyo wixii soo mara oon iyaga ka tirsan inay dilaan iyo qasna waa bilaabeen cali markaasuu dagaal ku qaaday axaadiis fara badanoo nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayhina wuu sheegay kadib wuu la dagaalamay cali bin abi taalib radi allahu canhu isagoo saxaabo fara badani ay la socdaan nabigaana sii sheegay la dagaalankooda calaamado nabigu ku sheegayna way ku arkeen markay saxaabadu la dagaalameen ayib marka qolada iyada ah ee buuqaada ah ee imaamka ku kacsan la dagaalankood waa waajib hadda wuxuuna yidhi qatlu lbuqaati wuxuu ka wadaa bimacnaa qitaalu lbuqaati buu ka wadaa la dagaalankooda wey maa dilkooda maa la dagaalankooda waajiba sababtuna waxa weeye haddii kooxda fallaagada an la daayo oo la yidhaahdo faraha laga qaado waa dad muslimiina dhiigooda yaan la banaysanin waxaa imaanaysa dowladdiina aan la garab istaagin waxaa imaanaysa inuu fasaad dhaco dagaal iyagiiyo dowladdii dhex maro kadibna dhici karaysa inay dowladdii ka adkaadaan inay arrintu faraha ka baxdo waxa laga cararayo marka la dagaalankooda iyo dhibka ay soo wadaan waxaa ka ka fudud la dagaalankooda dhibka weyn baa lagaga hortegaya inna waa la yidhahda ama mabda caqiida munxarafa munxarifa wateen ama niman kursi iyo jago u dagaalamaya ha noqdeen in la qancin karo waa in la isku dayo hadday xaq sheegtaanoo ay gar leeyihiinna waa in iimaanka imaamka looga gorsooro oo wixii xaq iyo gar ay leeyihiin la mariyo hadday macangegiin noqdaan ay socodkeeyaanna marka waa inay muslimiintu la dagaalamaan ilaa lagu soo celiyo jidka iyo taacada lagu soo celiyo haddii lala dagaalamo marka la dagaalankoodu ma aha sidii gaalada loola dagaalami jira oo kale keliya uun awoodoodan in la burburiyaa la doonaya iyaguna ay bulshada kusoo dhex noqdaan fasaadkay soo wadaanna laga hortago sidaas daraaddeed markii laga adkaado xoolahooda la dhici maayo xoolahoodu haniimo ma ah haniimo ma galaan wixii laga qabto la qafaalan maayo kooda dhaawac ah la israacin maayo kii laga qafaasho oo la soo qabto isaga laftiisa la dili maayo la adoonsan maayo dhaawacooda waa la daaweyn waa la sii daynaya xoolahoodii dib baa loogu celinayaa wahaakada qafaal wixii laga qabtay waa la sii daynayaa caruur iyo dumar iyo wixii laga qabtay waa la sii daynayaa limaada lianna gaalo maaha gaalo maaha waa dad muslimiin ah laakiin khaldamay shareecaduna u ogolaatay in lala dagaalamo fasaadkooda in laga hortago marba haddii awoodoodii jabto shawkadoodii meesha ka baxday dee maxaa loo laynaa marka maxaa loo dili maxaa loo adoonsan maxaa xolooda loo qaadan ma jira jid lagu qaato marka sidaas way macnaha ayib khilaaf kama jiro qolyahaas la dagaalankooda saxaabadana sameeyey ridwaanullahi calayhim waxaana loo deliishadaa yani wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba kooxood oo mu'miniinta ka mid dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa heshiisiya fain bagad ixdaahumaa cala lukhraa midi hadday ta kale ku xadgudubto oo mid ka mida aad kari weydaan mid baa ogolaatay heshiiskii ta kalena waa la kari waaya faqaatilu latii tabqi xata tafiya ila amri illah midda xadgudubka wadeed kari la-dihin la wada dagaalama dowladdii qabaa-ishii kale ummadda inteedii kale midaas la karinaya qoyskaas ha laysugu tago hala jilciyo xataa tafiya ilaa amri illaah ilaa amarka ilaahay ay uga soo noqoto oy xukunka iyo heshiiska qaadato oy fasaadka joojiso marka ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniin buu ku magacdaabay iyagoo baqii wadahba haddana ay mu'miniin yihiin mar hadday mu'miniin yihiin axkaamtii gaalada lagu dureerin maayo ee axkaamtii muslimiinta ayaa la marinaya oo macnaha waxa weeyaan xoolahooda iyo kadalika abubakr sidiiq radi allahu canhu markuu la dagaalamayey markuu nabigu dhintay sal alay slam waad garanaysaan xuruubta xuruubu ridda la baxday culimmadu waxay yidhahdaan qaarna waxay ku wajahnaayeen dan diinta ka baxay abubakar uu la dagaalamay si diinta loogu soo celiyo qaarna qolyo sekada diiday oo muslimiin ahaayo xoogaa uun shubha intay ku dhalatay sekadii bixin mayna uun soo istaagay buu la dagaalamayay qolyaha marka sekada uun diiday ayaga abubakar xoolahoodii iyo sabyigoodii iyo xadgudub kaleeto laguma samayn sekadii unbaa la ogolaysiiyey amaa qolyaha gaalnimada loola dagaalamay waa qolyihii ridoobay saas maana marka khulafa u raashidiin dhaqankooda laga qaadanayaa bay leeyihiin laakiin khuruujku markuu macnaha wax weeyaan uu sidaas yahay waxa aad la isugu khilaafsan yahay imaamka lagu baxay ee ay ku amar diideen ee fallaagada ku noqdeen ee dagaalkiisa isu diyaariyeen ama la dagaalamayaan hadduu imaam caadil a yahay dawlad caadil ah madax caadil oo diin islaam dadka ku dhaqda hadday tahay markaas waa taas nusuustu ka warramayso khilaafna kama jiro amaa hadday dawladdu tahay dawla jaa'ira oo xaakimku jaa'ir yahay oo daalim yahay oo dadka dulminayo oy kooxi ku kacdo ma la garab siinayaa isaga waa masale khilaafiya taa waa la isku khilaafsanya imaamku markuu yahay jaa'ir yahay kooxda ku kacdaa mala ma laga garab siinaya ma looga hiilinaya mise looga hiilin maayo khilaafun bayna alculamaa laakiin hadduu caadil yahay layskuma khilaafsana marka uu jaa'irka yahay lafteeda waxaa loo badan yahay si fasaadka looga hortago in isaga laftiisa la garab siiyo laakiin masalada horeo kale lamid ma aha way kala duwan yihin masle waa masle ijmaaca midna waa masle khilaafiya qatlulbuqaati fallaagada la dagaalankeeda alkhaarijiina ee baxay wujuubuhu waajibnimadiisu xaqun xaq wey idaa goortii nahaduu ay hinqadaan oo isu taagaan ila alcudwaani xadgudub markay isu taagaan wa mar walba ma aha laa salba salbi ma jiro minhum xaggooda salbi lagu samayn maayo xoolo laga qaadan maayo macnaha salbigu waa in xoolahooda qaniimo laga dhigto maya uma kadibna laa sabyun ma ah jiro isagana qafaalasho carruurtooda iyo dumarkooda la qafaalan maayo walaa qatlul-jariixina ma ahaanin midka dhaawaca dilkiisa iyo israacintiisa iyadana ma jirto wala alasiiri walaa qatlul asiiri midka lasoo qafaashay dilkiisuna ma jiro alcaani ee yani lahaystaha qafaalka kaana la dili maayo ayib muhimadii la rabayo in awoodooda la baabiya haddii la gaaro lasii dabageli maayo maana intaasaa laga hadlaya kitaabu alqadaai wshahaadaat ina alqada'a qiwaamuhu bilcadli maca wasfi ijtihaadin laysa lilniswaani uma alhadiyatu xurimat waqadaa'una fi xaalati atashwiishi kalhadbaani ina alqada'a nufuuduhu fi daahirin id kullu ma fi lgaybi lilraxmani saxa alqada'u cala aladi huwa qaa'ibun in caada saxa annaqdu bilburhaani ina alqada'a qadihi qiwaamuhu istaaggiisu bilcadli buu ahaaday wuxuu isku taagan yahay qadaha iyo xukunku iyo dadka in loo kala garsooraayo cadaalad buu ku taagan yahay maca wasfi ijtihaadin lala qabo ijtihaad wasfigii ijtihaadid inuu dadaal bixiyo ruuxuna ehel u yahay ijtihaadka laysa ma ahaanin qadihi lilniswaani dumarka uma ahaanin uma kadib alhadiyatu hadiyadii oo qaaliga loo hadiyeeyo iyo xaakimka xurimat waa la xarimay wa qadaa'unaa xukumkeenna aan dadka kala xukumno fii xaalati tashwiishi xaaladda ruuxu uu qasan yahay kalhadbaani oo kale xaalay la mid tahay midka cadhaysan oo kale a midka ruuxa cadhaysan oo kaleeta xaal u yahay isagana waa la xarimay wa qadaa'unaana waa la xarimay xukumkeenna fii xaalati tashwiishi dadka aan kala xukunno marka uu ruuxu tashwiishsan yahay oo qasan yahay kalhadbaani sida ruuxa cadhaysan oo kale ina alqadaa'a xukunkii nufuuduhu fulidiisu fii daahirin muuqaalka kore ku mayaxata sida muuqaalka inoo muuqato uu weeye id kullu maa fi lgaybi cilladuna waxa weeye kullu maa fi lgaybi wax kasta oo qarsooni dhexdeed ah oo laynaga qariyey liraxmaani allaha naxariista badan bay usugnaaday qayb kasta ilaahay baa iska leh waa in laynaga qarsoon saxa waa saxay alqadaa'u xukumid cala aladii kii la xukumo huwa isaguba haa'ibun mid maqan ah ruux maqan in la xukumaayo waa asaxaysaa in caada hadduu noqdona saxa waxa asaxaya annaqdu xukumkii jebintiisa iyo burintiisa bilburhaani xujo sababteed xujo arrintaa ku jimay macna qada iyo wuxuu ka wadaa shahadaad shahadaadka dib uu ka keena laakiin qadaaga waa garsoorka waxa la yidhaha garsoorka maxkamadda iyo siday wax u xukumi lahayd ee dadka loo loogu kala garsoori lahaa garta loogu qaadi lahaa macna wuxuuna yidhi asalka garsoorku wuxuu ku taagan yahay cadli buu ku taagan yahay isagaa asaas u ah yani in dadka loo cadaalad loo sameeyo loo kala eexanin ayib yani aan lagu kala eexanin dhalasho walaa ruuxana ruuxa waa ka magacaroon yahay walaa waa ka dhaqaalo badan yahay walaa waa ka da'wan yahay walaa waa ka tabardaran yahay midna inaan wax lagu salayno ayb walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni wlaqrabiin in yakun haniyan aw faqiiran fallahu wlaa bihima falaa tattabicu lhawa xataa hadday noqoto in aad xukumka saarto ama ku markhaati kacdo labadaada waalid qaraabadaada naftaada iyaga ku qaadin kanaa tabardarane maanta isaga u eexo kanaa maanta qaniyahe isaga u eexo maya waxaan rabaa gar allay leedahay inaad sida cadaaladda ah in loo qaadaa la doonaya dadka lagu kala garsooro asaaskaasayna ku taagantahay ayib qodobka labaad ay ku taagan tahay waxa weeye waa ijtihaadka oo ijtihaadka waxaa laga wadaa qaaligu waa in uu dadaalo oo xukunka uu qaadayana sharcan diintu maxay ka qabtaa waa inuu meeshuu ku salaysan yahay helo kitaab iyo sunno iyo ijmac iyo qiyaas xukunkii iyo daliilkiisa isa saaro waa inuu helo mas'alada labaadna oo iyaduna ijtihaadkiisa soo gelaysa waa in uu fahmo qadiyada uu xukumayo waa masalada ay culimmadu dhahaan fiqhu lwaaqic waaqicu lmas'ala waa asaaska hore inaad tasawurto horta shaygan aada xukumaysaayo muxuu yahay lianna macrifatu shay aw tasawuru shayi waxaa la yidhaahdaa yani alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi ba la yidhahda shayga marka hore waa inaad tasawurto fahamto xaqiiqadiisa garato nisfu yani masalada fahamkeedu xukunkeedu niska yahay markaad fahamto xukumkii niskii baad haysaa niskii kala ku laaba niska labaad waa inaad adiladii aado nusuustii aado oo markaa kadib aad soo xesho mas'aladan maxaa ka hadlay oo xadiida maxaa aayad ka hadashay maxay culimmadu ka dhaheen marka waa inaad halkaa ka raraacdo maana labadaa qodobbu qodobbuu ku salaysanya xagga cadaaladda midda aynu nidhi waxaa kutusaya xadiidka burayda nebigu wuxu uhi sal lay slam alqudaatu alaaatun waaxidun fi ljannati waitnaani fi nnar garsoorayaalka kuwa garta qaada waa saddex mid baa jannada ka gelaya labana naartay gelayaan faama aladii fi ljanna farajulun carafa alxaqa faqada bih midka jannada gelaya waa ruux xaqa gartay xaqana dadka ku xukumay saas maana xaqa aqoon buu u leeyahay gartuu qaadayo wuu fahamsan yahay adiladeedana wuu garanayaa cadaalad buuna marayoo dadkii uu xaqu garanayo ku kala xukumay kaasi waxa weeyaan fi ljanna ka labaad waxa wey warajulun carafa alxaqa wajaara fi lxukm xaqi waa gartay gartii wuu gartay hebel inuu xaq leeyo gar leeyahay wuu fahmay laakiin wuu ka leexdayo gartii cid aan lahayn buu u gooyey isagoo garanaya inuusan lahayn kaasi naartuu galaya naartuu galaya buu nabi sal lay slam ka labaad saddexaad waxa wey warajulun qadaa linnaasi cala jahlin fahuwa fi nnaar nin dadka kala xukumaya aqoon darriya jahlina ku kala xukumaya maxkamad buu fadhiyaa meel buu joogaa waa loo imaanaya waxna ma garanayo kaasi ama ha asiibo ama ha khaldamo ama daacad ha ahaado ama yuusan ahaanin naartu gelaya leanna waxa weeyaan meel meel meelaan loogu talagelin buu tegey isagoo jaahil ayaa yidhi dad kale ka xukun marka labadaasi naartay gelaya cilmi la-aanka wax xukumaya naartu gelaya ka cilmigale laakiin cilmigii ka leexday oo yani dulmiga xukumaya naartu gelaya ka cilmiga leh cilmigiina xukumayana jannadu gelaya saddexaasu nabigu u kala qaaday salawatu rabbi waslamu caleyh marka xadiidka abu daawuud baa soo saaray waa xadiis saxiixa ayib ama maslatu lijtihaad waxa weeyaan oo ruuxu inuu cilmi ku xukumo ah waa sida saxiixa ah waana sida culamadu isku waafaqsan yihiin taqriiban oo jahli inaan wax lagu xukumi karaynin ah kadib wuxuu inoo sheegay in madaxda hadiyad loo geeyo oo garsoorayaasha garta qaadaya la laaluusho inay xaaraamto waa xaraam waxaana kutusaya xadiidka abu hurayra tirmidi iyo keyrkii ayaa warinaya rasuulku wuxuu yidhi sal lay waslam lacana allahu alraashi waalmurtashi lacnada ilaah ku dhacdo midka qaadanaya laaluushka iyo midka laaluushka bixinayaba laaluushkuna waxa weeyaan inaad madaxdii wax siiso si aad uga gaadho ama ay kuu siiyaan waxaadan xaq u lahayn qaaliga inaad siiso looyarka inaad wax siiso si xaq aadan lahayn uu kuugu gooyo saas manaa taasaa macnaha wax weeyaan laaluushka la yidhahda abu daawuud baa xadiidka soo saaray min xadiidka cabdullahi bni camrin wuu ku warin waa xadiis saxiixa khilaafna kama joogo inay xaaraam qaciya tahay in la laaluusho xukaamta iyo qudaata maxkamadaha jooga ay garta qaadaya bal shaqaalaha dowladda xafiiska dooniha fadhiyo ee loogu talagalay dadweynaha iyo bulshada inay u khidmeeyaan inay dabadooda u qabtaan in aad hadiyad siisaan la ogoleen limaada lianna hadiyadda horaan aadan siin jirin markuusan jegada haynin hadda markuu jegada qabtayna aada u geynayso macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxay tahay uun jegadaad ku siinaysa inaad ugu dhawaatana waa doonaysa dantaad leedahayna berri uun waxoogaa markaad wax uga baahato uun dadka ha kaa horumariyo il gooni ha kugu fiiriyo waay hadaaya alguluuli hadaaya alcummaali guluul waa xadiis duruqdiisa marka la sugaya xasan ka dhigan culimadu dadka shaqaalaha ah wixii loo hadiyeeyay waa guluul waa khayaano waa khayaano waad garanaysaan ibnu lutbiya xadiidkiisii saxiixulbukhaari kusoo arooray nabigu markuu ku yidhi sadaqaadkii sekada soo ururi oo loo diray ayaa sekadii markuu soo ururiyey oo uu magaalada madiine yimid bu wuxuu yidhi xoolaha intanna idinkaa laydin soo siiyo waa sako intanna dee anaa laiisoo hadeeyayoo dadkii aan marhayin baa aniga isiinahay nabigu wuxu uhi sal alay wasalam maxaad guriga hooyadaa u fadhiisan weyday buu bal in laguu keena ad aragti saas waxa waxa lagu siiyey bimacnaa dawladdii baa soo dirsatay ninkani waxa weye mas-uul weye wuxuu ka socdaa dawladdii taasaa lagu ixtiraamay haddaad keligaa iska mudmudlaynaya tahay yaa wax ku siisan lahaa soo wareeji bale waxaa laysoo dhaay marka ninkii xil wixii kugu soo galaay bimacnaa waxa weeyaan malihid adugu ilan xilkan adugu mali ummad baad u haysaa ummadaad u haysayba waxaan le ta kale waxaa ka dhalanaysa xukunkoo fasaadaa ka dhalanaysa oo barri waxay gaari doontaa ninkii wax bixiyo uun in uu garta garta helo masaakiintaa meeshaa ku jabaysa waa sida hadda taagan sooma yani waxa weyaan nin miskiin ah inuu maxkamad gargaystaba hadda isku baday maayo laba mid inaad iska tagtood iska qanacdo inaad kii wax kaa qabay aad iska sasabatood iskala hadasho oo sulx bal wuxuu igu soo celi jiraa labadaas amaa inaad maxkamad tagto maba tegi kartid qaaligii maxkamadda fadhiyana waxbaa la siin looyarkaagiina lacag buu kaaga baahanya inta maba daberi kartidba khalaas masaakiintii marka waa dulman yihin sharcadaasay diidanta corruptionka iyo musuq maasuqa iyo waxaan oo dhan baa la diiday sidaas daraaddeed ruux shaqaalo ah ka siinayana waa waa dembiile isaguna waa dembiile saas maana halkaas sharcadu marisay oo macnaha waxa rishwada shayga loo yaqaano ayib uma alhadiyatu xurimad waa la xarimay magacay dooni ha xambaarsanaato magacay dooni ha xambaarsanaato oo aw rishwo wey macana culimadu waxay baneeyaan oo lidaruura u baneeyaan rishwada iyo laaluushka waxay u baneeyaan daruuro ahaan markii ruuxu uu ku gaadhayo xaqkiis ah xaqaasna uusan dariiq kaloo ku gaadho uusan jirin isla markaana cid kaloo uu ku dulminayo ayna jirin saddexdaa shardi haddii la helo ama dulmi baad iskaga reebaysaa lagugu samaynayo jid kalood u martana ma haysatid dulmigaa inaad iskaga celiso dulmigaa aad iskaga celinaysana cid kale oo dhib u geysanayo ma jirood ku dulminayso saddexdaa shardi haddii la helo bay dhahaan ama xaqkaa aad ku raadsanaysaa oo si kale aada ku heli karin ama dulmi lagugu hayaad iskaga dafcinaysaa oo si kale aad iskaga dafcin karin xaaladaa iyada abay culimmadu yidhaahdaan lidaruurati bay u bannaan tahay ruuxu inuu xaqiisa ku raadsan waxay ka dhigan tahay oo kaleeto tuug intuu ku qabsaday adiga xoolahaagiiba ama xoolo badan oo tuug ku qabsaday markaasuu wuxuu ku yidhi laba mid samee ama kulli aan kaa wada qaato ama inoo qaybi maxaad samaynay soo qaybin mayse waa qaybin war hamaan qaba intaa qaado bal inta laii daaba dhihi sooma waa qasban tahay markan oo kale marka taasoo kale ka dhigan tahay oo markaasi fi xaalati daruura way macna ayib amaa haddayna xaalaadkaas gelin asal ahaan cishwadu waa xaaraama kadib wuxuuna yidhi waxaa kaloo xaaraam ah buu ina yidhi inaynu xukunno wa qadaa'unaa fi xaalati tashwiishi kalqadbaan ruuxa markuu garta qaadayo oo garsooro yahay xaaladda uu garta qaadayo waa inuusan qasnayn sida midka cadhaysan oo kaleeto ruuxu markuu cadhaysan yahay waxoogaa neerfayaashiisu kacsan yihiin lama rabo inuu gar qaado markuu aada u lulmaysan yahay lama rabo inuu gar qaado markuu aada u murugsan yahay lama rabo inuu gar qaado maxaa yeelay inficaal baa ku jira markaas oo kaleeto waxaa la doonayaa markaa ruuxu garta qaadayo inay maskaxdiisu degan tahay garta uu si fiican uga baaraandeegi karo uuna qasnayn hadduu qasan yahay oo xaalado noocaas oo kale ku yimaadaan waa inuu joojin karto xabiiska waa inuu xidho waay maana saas maana maxaa yeele waxaa dhici karaysa inuu arrinuu u baahnayd hubsiino iyo kaadsiyooni u baahan inuu dedejiyo waxaa dhici karaysa bini aadamku mar wax ku taagan yihiin wax badan baa ka hoos dhici kara taasaa laga taxadarayaa oo la diidan yahay waxaana macnaha kutusaya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu bakr uu warinayo fi saxiixi bukhaari wa muslim wuxuu nabigu yuri sal lay slam laa yaqdiyanna xaakimun bayna tnayni wa huwa qadbaan xaakimka ama garsooruhu yuusan kala xukumin laba ruux dhexdood isaga oo caraysan buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh xaaraam weye jumhuur ahli lcilmina sidaasay ku tageen inaan la xukumi karaynin isaga oo caraysan kadalika isagoo murugsan kadalika isagoo lulmaysan xaalada noocaas oo kale ah ee ruuxu qasay wuxuu inoosoo ka soo warramay beytka hore qaybtiisa dambe uu kaga hadlay masalada qadaaga iyo garsooridda iyo maxkamadda fadhiisigeeda raggay khaas ku tahay oo dumarku ma geli karaan buu yidhi laysa linniswaani buu yidhi dumarku ma leh wuxuu masalada kaga hadlayaa haweenaydu qaalin ma noqon kartaa garsoore ma noqon kartaa maxkamadda intay fadhiisato dadka dhegaysato kala xukunta sharcan diinta islaamka marka la yidhaha maya buu leeyahy waxaa loo daliishanayaa xadiidka fi saxiixi lbukhaari ku yaala min xadiidi abi bakra wuxuu leeyahay lama balaqa rasuula llahi sal lay slam ana ahla farisa mallakuu calayhim binta kisra nabiga waxaa soo gaadhay reer faris inay madax iyo boqorad ka dhigteen boqorkoodii kisra gabadhu dhalay gabadh bay boqorad ka dhigteen boqorka hore oo ilahan jira uu dhalay nabiga warkaasi markuu soo gaadho wuxuu yidhi lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan dad taladooda u dhiibtay haweenay ma liibaanayaan buu nabi salawatu rabbi waslamu calayh xadiidkaasi waa xadiid caam ah wuxuuna caam ku yahay wilaayaadka oo dhan wilaayadaasi ama alwilaaya alcudma ha noqoto ama wilaayaadka kale ka hooseeya ha noqdeen ma kala qaadin waxaa kaloo uusan xadiidku kala qaadin oo caam ku yahay haweenaydu noocay dooni ha noqoto noocay dooni ha noqoto imra'a labadaba cumuumkiisa xadiidku wuxuu ku faa'iideynayaa haweenaydu inaysan mas-uuliyaadka noocaasa qaban karin waana sida ay jumhuur ahlilcilmi ku tageen shaafici axmed maalik iyo keyrkood ay ku tageen madhabka xanafiga laga sheegaa inay mansab ulqadaa dumarku ay qaban karaan laga sheegaa amaa imaamada sare iyo muslimiinta madaxa ugu sareeya madaxweyne ama xaakimka ugu sarreeya inayna noqon karaynin waa bilitifaaq iyada waa waa ijmac weliba waa ijmac camali ah ijmac camali ah oo macnaa waxa weeyaan muslimiinta kutubtana culimadu ay ku sheegaan taqriiban muslimiintuna ay intay taariikhdooda ay jirtay taqriiban ay yani soo hayeen way macna ayib ama soo jirtay wa wuxuuna yidhi intaa kadib ina alqada'a nunfuduhu fi daahirin xukunka qaaliga iyo garta uu gooyey waa uu sida inoo muuqato unbuu xukumaya laakiin xaqiiqada hoose ilaahay baa og xaqiiqada hoose xukunka xaakimku wax ma xalaaleeyo waxna ma xaaraameeyo laakiin isaga markii markhaati la helo markhaatigaasu wax ku xukumi qiraar haddii la helo qiraarkaasu wax ku xukumi wixii u muuqda unbuu wax ku xukumaya sida daahirka ah laakiin xaqiiqatu lmri arrin ilaahay un ogsoon waya subxana wa tacala meesha muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddii adiga oon garta lahayn garta maxkamaddu kuu goyso aadna og tahay inaad gar daran tahay xukunka maxkamaddu wax kuu xalaalayn maayo ilaahay subxaana wa tacaala waa ku og yahay inaad xaaraan wax ku qaadanaysana waa ku og yahay maxkamadda inaad khaladayna wuu ku og yahay xukunka kuu soo fuleen wax ku qaadatay inuu khalad yahayna waa og yahay waxba xalaala maada qaadanin marka saas man waxaa laga qaadanaya masalada iyada ah xadiidka nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh umu salma ayaa xadiidka nabiga ka warinaysa rasuulku salawatu rabbi waslamu aleyh xadiiska saxiixaanku ku yaala wuxuu yidhi inamaa ana basharun wa inakum takhtasimuuna ilaya anigu bini aadam baan ahay buu nabigu sal lay slam waadna ii imaanaysaan idinkoo ishaysta walacalla bacdukum an yakuna alxana bixujati min bacdin qaarkiin qaarka kale xujadiisa waa ka caddaysan og yahay oo de dadku waa kala aftahansan yihin dadku waa kala aftahansan yihin dadka qaar baa yaqaana sida loo doodo qaar baa qaar baa waxay ku fiican yihin sida wax loo qanciyo qaarna waxa wey ilaahayba subxana wa tacaala bayaan fara fiicanba ma siininba wax ma caddaysan karaan marka waad ii imaanaysaan idinkoo is haysta waa idin dhegaysanayaa xujadii iyo sheegashadiina waad ku kala fiicantihin nabigu wuxu uri sal lay slam faaqdii lahu binaxwi ma asmaca anugu waxaan idinka maqlo ma wax idinku kala xukumi waxaase ilaa aybka ma ogi qalbigiina waxa ku jira ma ogi xaqiiqada ma ogi laakiin waxaad ii sheegtaan idinka maqlo iyo wixii cadaynaad u keentaan unbaan anugu wax idinku kala xukumi faman qadaytu lahu min xaqi akhihi shay-an falaa yaakudhu fainamaa afqacu lahu qicatan min annar buu nabig sal lay slm ruuxii aan xaq walaalkii leeyahay u xukumayow ha qaadanin buu nabig sal lay slm maxaa yeelay gabal iyo qayb naara unbuu qaadan markaas waa xukunkii nebi maxamed sal lay slm xukunka nebigu wax u xalaalayn maayo ninkii si khalada wax u qaatay haddii xukunkii nebigu wax u xalaalayn waayo maxkamad kaleeto oo wadaad fadhiyo miyaa wax ku xalaalaynaysa maxkamad gaal fadhiyo gabarayada waxba ku soconay maaha haddaabaad ogtahay waxaan inaadan xaq u lahayn maxkamad aad geysay kuu xalaalayn mayso qaliguna daahirka unbuu xukumayaa daahirka hadduu xukumana xaqiiqatu lamri ilahay bay u noqon allana xaqiiqada waa ogsoon yahay subxana wa tacaala sidaa wey macna masalada ugu dambaysa uu ka hadlay waxa weye ruuxa isagoo maqan ma la xukumi karaa mise qasab inuu yimaado asalku waxa weye dadka marka la xukumayo waa inay labadii ruux ishaystay yimaadaan labadabana la dhagaysto caddaynna la raadiyo saasa asal ah waxaana daliilu ah nebigu cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi haddaad rabto inaad dadka kala xukunto garta ha goynin ha xukumin ilaa aad ka labaad ka dhegaysato bimacnaa waa inu meesha joogo ilaa aad labadaba wada dhegaysato garta ha xukumin hana goynin buu nabiga ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh asalku marka dadka garta marka loo qaadayo waa inay wada joogaan ama wakiilku ruuxkaa waa inuu joogo ama isaga lafaadkiisa inuu joogo laakiin wuxuu ina leeyahay mararka qaarkood waxaa dhici karta ruuxu isagoo maqan in garta yani lagu xukumo oo xukunka la gooyaa dhici karaysa macna waxaana wuxuu u daliishanayaa xadiidka saxiixaynka ku yaala min xadiidi caaisha qisadii hinda xaaskii abu sufyaan xaaskii abu sufyaan markay nabiga u timi sal lay slam way ku tiri ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninkeedii bay ka dacwoonaysaa ninkayga abu sufyaan waa nin bakayl waa nin gacan adag bay ti rasuul ilahi laa yuctiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii baniya biilka uuna siiyo wax aniga caruurtayda igu filan ma aha ee ma ka qaataa xoolihiisa wax aniga caruurtayda nagu filan markaasuu nabigu sal lay slam adiya wiilashaada wax idinku filan si wanaagsan uga qaado si macruufa wanaaga uga qaado bu nabig sal lay slam meesha maxaa ka muuqata marka gabadhu iyada dacwo abay timi soo ma nabigay u timi sal lay slam nebiguna waxay sheegatay buu u xukumay abu sufyaan lama keenin oo warkiisa lama dhegaysan abu sufyaan oo muddaca calayhi ah oo laga dacwoonahayay inta la keenay lama dhegaysanin ee gabadhu markay sheegtayba nebigu xukunkii buu siiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh abu sufyaanna waa maqan yahay oo waa maqdiyo calayhiga waa ka lagu xukumayo wa halkaasuu ka qaadanayaa karta in la qaadi karo xukunkan la ridi karo isagoo labadii daraf mid maqan yahay laakiin mas'alo naadir ah waay midda labaad nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dhici karaysa inuu gabadha dacwadeeda xaqiiqa ahaan isagu u ogaa oo wax kala socdayba abu sufyaan iyo gacanadaygiisa gabadhu ka dacwoonayso marka asal ma aha masaladan asal ma aha ruuxan garkiisaba la dhegaysan in la xukumo asal ma aha asalku waxa weeyaan ruuxa in ilaa la dhegaysto lama xukumi karayo ayib ina alqadaa xukunkii qiwaamuhu istaagidiisu bilcadli cadli bay ahaatay tiirkuu ku taagan yahay waa cadaalad maca wasfi ijtihaadin ijtihaad wasfigii lala qabo inuu yani ijtihaad iyo dadaal uu dhibo qaalib laysa ma ahaanin linniswaani dumarka uma ahaanin qado uma kadibna alhadiyatu hadiyadii xurimat waa la xarimay oo in qudaada iyo yani madaxda in hadiyad loo geeyo waa laaluush wa qada'unaana waa la xarimay xukunkeenna aan xukunoo garta qaadno fii xaalati tashwiishi qasnaanta xaaladeeda kalqadbaani sidii kii cadhaysnaa oo kale ina alqada'a xukunkii nufuuduhu fulidiisu fii daahirin unbay ahaatay muuqaalka kore unbay ahaatay nafsu lmri iyo xaqiiqat lmri maya id cilada waxa weeye kullu maa fi lgaybi wax kastaoo qarsoodi dhexdeed ah lilraxmaani allaha naxariista badan bay usugnaatay xaqiiqada amarka iyo xukunkan maxkamadu gaadhay xaqiiqadiisu ma sidii saxda ayd buu ku dhacay mise waxaan la ogeyn baa khaldan ilahay baa garanaya ilahay baana kala xisaabtami doona addoommada saxa waxaa asaxay alqadaau xukumkii waa asaxay cala aladii kii korkiisa la xukumo huwa isaguba qaa'ibun mid maqan ah in caada hadduu noqdona hadduu yimaado oo soo noqdo oo xukunkaa raalli ku noqon waayo saxa waxaa asaxaya wuhi annaqdu xukumkaa in la jabiyo rafcaan wey macana waa rafcaan in laga qaato bilburhaani xujada cad sababto hadduu qaato dee sidii lagu xukumay markuu maqnaa xukumkii la saaray raalli ku noqdana dee warku dhammaan hadduu rafcaan ka qaato oo uu diidana xukumka waa in la jabiyo maxkamadu dhegaysi cusub inay gasho waay markaas oo labadii ruux dhegaysato ilan marka hore dhegaysi mayna samaynin baabun fii axkaami shahaadati markhaati furka axkaamtiisii ayuu baabu yahay shahaadadu waxa weeye markhaati furka oo ah macnaha sababta ay ku qaadanayso maxkamaddu ay xukunka ku qaadanayso ilan xukunka maxkamaddu ay qaadanayso waxay ku qaadan ama markhaati ama qiraal inuu ruuxii qirto wixii lagu sheeganayay ama dhaar iyo wixii la mid ah marka qaaligii maxkamadda joogay qaadayay muxuu ku qaadan karaa xukunka oo garta uu ku goyn karaa wa ina shahaadata markhaati furkii cinda xaqin xaq agtii la markhaati furo uujibat waa la waajibiyey markhaati furka baadir deg deg ilayhaa markhaati furka u deg deg surcatan cajlaani kii degdegahayay degdegiisa oo kale u degdeg kii degdegahayay degdegiisa oo kale u macnaha haddii lagaaga baahdo inaad markhaati furto xaq la leeyahay ha ka daahine durba tag oo fur markhaatigaas si dadka xaqooda ay u helaan xaddu zinaa zinada xaddeedu bishahaadatin markhaati ayay ahaatay oo min arbacin afa xaggooda ka ahaatay wa siwaahu wixii ka soo hadhay xadda zinaa yuqbalu waa la aqbali cindahu agtiisa alinaani laba markhaati baa la aqbalaya wayajuuzu waxaa bannaan xalfun dhaar lilyamiini yani waxa weyaan la dhaarto dhaarasho lilyamiini dhaarta la dhaarto iyo washaahidun hal markhaati ah biradci nuujinta dhexdeeda jaazu waxaa bannaan shahaadat lwuxdaani halhalkii mid midka markhaati furkoodii baa bannaan hal ruux markhaati furkii wlkaafiraani labadii gaal ushhidaa waa la markhaati geliyey cala alwasiyati dardaaranka korkiibaa markhaati looga dhigi karaa fii xaalati alasfaari safarada xaaladooda maqbulaani wlkaafiraani labadii gaal labadaasoo ushhidaa la markhaati geliyey cala alwasiyati dardaaranka korkii la markhaati geliyey fii xaalati alasfaari safarada xaaladooda maqbuulaani wey laba la aqbalayo waa laba la aqbalayo markhaatigooda walmar'ataani labadii dumarka ahayd tajuuzu way bannaan tahay wa- way yani way way deeqaysaa wey. tajuuzu way deeqaysaa can rajulin nin xaggii bay kaa deeqaysaa wa fii kullin mid kasta arrin kasta dhexdeedana tajuuzu way bannaan tahay shahaadatu niswaani dumarka markhaati furkooda waa bannaanya beydka koowaad shardigiisa hore wuxuuna yidhi haddii xaq ay dad leeyihiin ood ka warhaysay markhaati lagaaga baahdo inaad furtood marag furto lagaaga baahdo u degdeg buu ku yidhi u degdeg hana ka dahay waa waajib markaa waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka ah walaa ya'ba shuhadaa'u idaa maa ducuu markhaatiyadu yayna diidin markii loo yeedho war anugu qaskaa ma geli kariyo dhibkaasa idhaaf yadhi marba haddaad xog hayso xuquuqna meesha taallaya dadkii ishayaan imo waajib bay kugu tahay inaad timaado waxaad og tahay la sheegto saas maana ama dani ha kugu jirto khaas ama yar kugu jirto waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah waxaad noqotaan mu'miniintiiyo kuwo u taagni badan cadaaladda ilaahay dartiina u markhaati furo noqda walow naftiinaba aad ku markhaati furteen ama labadiinna waalid ama qaraabadiinna ila akhiri marka haddii markhaati fur lagaaga baahdo xaq xuquuqda ka mida waa inaad u degdegto markhaatigiina furto laazim bay kugu tahay jumhuur alcilmi maana saa ku tegay sidaa aayaadku waa ku tusayaan masalada labaad wuxuu yidhi markhaatiga loo baahan yahay ee garta lagu goynaya waa intee markhaatiga loo baahan yahay hadday mas'alada laga hadlayo arrintu ay tahay zino iyo xaddeeda ay tahay saan soo marnay afar markhaati ka yar ruuxii laguma xadi karo xukunkana go-aankiisa laguma qaadan karo afar markhaati wax ka yar masaladaasi waxay khaas ku tahay xaddu zinaa ama ha noqoto bikri ama muxsan midkay dooni ha ahaato aayadda qur-aanka baynu kusoo marnay sooma baynu soo marnay xaddu zina afar markhaati ha keeneen baa layihi qoladii zinada ku sheegay dadka wixii intaa ka soo hadhay xaddu zina wixii ka soo hadhay oo arrimaha kale ah laba markhaati oo caadil ah baa loo baahanya laba nin oo markhaatiya ah ayaa loo baahanya waxaa laga qaadanayaa fii suurati albaqara aayat lmudaayana allah subxana wa tacala wuxuu ku yidhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum waxaad markhaati gelisaan laba markhaati oo raggiina ka mid a ayib haddayna laba nin la waayana farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashahad- min ashuhada nin iyo laba dumar oo dadkaad raaliga ku tihiin ee caadiliinta ah marka dayn la kala qaatay xoolaha laga hadlaya marka marka laba markhaati baa ku filan wixii ka soo hadhay xaddu zina saasayna nusuustu u badan tahay oo wax laba ka badan looma baa laba markhaati haddii la helo waa la goynayaa oo garta waa lagu jaraya macnaha ayib waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka nabiga sal lay slam xadiidka ashcaf ibnu qays fi saxiixi lbukhari wa muslim qiso dheer bay ahayd nabigu wuxuu yihi sal lay waslam shaahidaaka aw yamiinuhu waxbuu ku sheegtay nin baa nin wax ku sheegtay markaasuu nabigu wuxuu yihi labadaada markhaati keenso ama asagaa kuu dhaaranaya labadaada mar- laba markhaati keen marka laba markhaati caamatu ahlilcilmina sidaasay ku tageen xuquuqda zinada wixii ka soo haray labadaa markhaati unbaa la rabaa ayib qayb waa qaybtaas haddii laba markhaati la waayo hal markhaati baa la helay maxaa la samaynaya ninkii garta sheeganayay hal markhaati buu soo helay waxaa la samaynayaa halkaa markhaati iyo dhaartiisaa la isku kabaya saas way macnaha halkaa markhaati iyo in la dhaariyo waxaa la dhaarinaya ka wax lagu sheeganaya markhaatiga la dhaarin maayo ka wax lagu sheeganaya la dhaarin halkaa markhaatina waa la qaban markhaatiga dhaartaa waxay gelaysaa booskii markhaatiga labaad saas way macnaha waxaa laga qaadanayaa xadiidka saxiixu muslim ku yaalla min xadiid ibni cabbaas ana rasuula allahi sal lay slam qadaa biyamiinin wa shaahid nebigu wuxuu gar ku qaaday oo ku xukumay hal markhaati ah iyo dhaaf hal markhaatiya iyo dhaaf xadiiskaasaa loo daliishanaya waa midda uuna yidhi wayajuuzu xalfun lilyamiini wa shaahidun ayib qaybta afraadi waxa weeye ayadana waa qayb hal ruux markhaatigii la aqbalayo hal ruux oo mamalka qaarkood dhici karta in markhaati furkiisa la aqbalo ruux kalaba loo baahan waa abwaabta qaarkood waay weliba hal dumar ah oon la labaynin rag ma ah hal dumara dhici karta markhaati furkeeda in la qabto waa abwaabta qaarkood abwaabta qaarkood oo dumarku takhasus u leeyihiin waay ragguna aynama aqooninba waa waxyaalaha nuujinta ku saabsan nuujinta iyo yani arrimaha dumarka khaaska u ah haweenaydu maalan waxa weeyaan inta ay maalan ciddadii ma ka baxday mise kamayna bixin mise goor bay dhiigga heshay oo caadada heshay qilaalkeedon baa la qabanaya wax iyadu dhaban baa la qaban baa la dhihi maayo iyadaa la qabanaya warkeedaa la qabanaya ila nuujinta axkaam badan baa ku xidhan axkaam badan baa ku xidhan la dhihi maayo laba markhaati u keenso inaad nuujisay dadkan khalaas warkeedaa la qabanaya waxaa laga qaadanaya xadiis saxiix buhaari ku yaala min xadiis cuqbat bn xaaris cuqba wuxuu yidhi haweeney baan guursaday buu yidhi markaasaa anagoo wada jooginoo guri intaan dhisannay isku ladan baa waxaa noo timid haweeney madow markaasaa waxay tihi innii qad arbactukumaa anigaa labadiinnaba idin wada nuujiyey labadiinnan isqaba labadiinnaba naaskaygaa nuugteen bay tii cajiib oo macnaha laba walaalo isqaba waay bay markaa noqonayaan sooma ayib markaasaa rasuulka u imid buuhi meeshiibuu intuu faras ka soo qaatay oo soo orday la mushkila dhacday buu nabiga u yimi sal lay slam markaasa waxa hi ya rasuul allah inii tazawajtu imra'atan faja'at imra'atun faqaalat inii qad arbactukuma wahiya kaadiba anagoo isguursanay oo islaan haween baan guursaday aan isku ladannaho gurigaygii dhisay unbaa haweeney noo timid oo waxay tihi waan idin nuujiyey labadiinana waana beenteed baan been bay sheegaysa muxuu ka og yahay isagu xilliga ay leedahay waxbaa nuujiyey isaguna ma garan karo miduu qabana ma garan karto ilmo yar markaad ahayd ciddii ku nuujiyey maad garan karto ma garan karto marka wahiya kaadibatanta warkiisaasi war soconaya maaha nabigu sal lay slam faacrada canii buui nabigu waa iga jeedsadayba imaba jawaabinba faataytuhu min qibali wajhihi xaggii uu jeedsada haddana kasoo galay baa u yidhi markaasaa wuxuu bui waanidi buui inaha kaadibatun rasuul ilaahay waa beenteed baa nigu nabigu markaasa wuxuu yidhi sal ly slam kayfa waqad zacmat annaha qad arbacatkuma seed ula joogtaa buuri ood weliba xaas uga sii dhiganaysaa weliba ugu sii doodaysa ayadoo sheegtayba inay idin nuujisay seebaad weliba ugu sii dhigan doona arrinta usi haystaa bu nabig sal lay slam ayib dachaa canka bu nabi sal lay slam faraha ka qaad haweenaydan waxa doontabu ku qabay sii daayo faraha ka qaad buri nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh maxaa la qabtay marka waxaa la qabtay sheegashadii haweenaydu ay sheegatay inay labadoodaba nuujisay sooma markhaati keen lama dhihin markhaati keen lama dhihin leanna abwaabta noocaasoo kale ah waa abwaab dumarku ay takhasuskeeda leeyihiin hadduu nin sheegan lahaa oo nin sheegi lahaa markhaati keen baa la dhihi lahaa sooma marka hal ruux baa la qaban meelaha qaarkood abwaabta qaarkood hal dumara markhaatigeeda la qaban wahakada yani waxa weyaan shareecadu waxyaala fara badan bay kala duuday mararka qaarkood waxaa dhici karaysa oo xaaladaha qaarkood ay dhici karaysaa in loo baahdo gaal in la markhaati geliyo oo markhaatiga gaalka la qabto waa hal masalo ilan asal waxa ah dadka markhaati furaya inay dad caadiliina yihiin oo dad ahlul iimaana yihiin oo ayna fusuuq fusaaqaysa nomaan doonto laakiin marba waxaa loo baahan doonaa in gaal la markhaati geliyo markhaatiga gaalkana la qabto waa goorma waa hal xalaad xalaad khaasa wa waa xalaad ruuxa muslimka intuu safray oo dhulkii muslimiinta ka tegay isagoo dhul gaala jooga ama dad gaalaha keliya la joogaan ayaa xaaladi ku timid geeridii baa kusoo xaadirtay dardaaran inuu ka tagu u baahday gaaladan la joogta ayuu dardaaran uga tegayaa dardaarankiina markhaati gelinaya ayagaasaa marka lasoo istaajinayaa markhaa waa la dhaarinayaa dariiqa dheer ee suuratu maa'ida akhirkeeda allah ka warramay subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم وقال لي أمانة هذا مسلم الإيمان عشان خير هذا إذا كوكل إنسان مرخاته سمينه ودردانك لما خاتيك لنيه إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت آه. haddaad dhulka ku safartaan oo musiibada mawdku idinku dhacdo iyagaan markhaati gelinaysa kadibna waa la soo istaajinaya iyagii baa dhaaray waxaa la marinaya ayadoota kasii warrantay waxayna ku timid aayaadkaasi caja badan oo saxiixulbukhaari ku timid cabdullahi bin cabaas baa nabiga ka warinaya wuxuu leeyahay nin reer bani sahmi ah ayaa baxay oo laba ninoo wuxuu raacay tamiim iddaari iyo cadiy ibnu baddaa laba laba ninoo magacyada leh ayay israaceen ninka sahmiga marka waa muslim ninkii sahmiga ee muslimka ahay labada gaal la socdeen baa marka dhintay biardin laysa biha muslim dhul wax muslimaba uusan joogin buu ku geeriyooday labadii gaalee la labadii ninee la socday marka ayaa wuxuu u soo dhiibay wixii xoolo ah ee markaa uu watay ganacsigii waxbay u socdeen falama qadimuu bibtarikatihi xoolihii uu waday uu ka tegay markay labadii keeneen labadii ninay wada socdeen ee gaal gaalka ahaa gaalada aha markay xoolihii keeneen ayaa dadkii ilan xoolihii ninkuu sii qaaday waa la ogaayey xoolihii waa la baaray fafaqaduu jaaman min fidatin mukhawasan bidahab alaabtii waxaa laga waayay weel fida ah oo haddana dahab lagu qurxiyey asalkiisu waa fida dahabna waa lagu qurxiyey weel noocaasa alaabtii laga dhex waayey markii laga waayey ayaa labadii nin loo yeedhay faaxlafahumaa rasuululahi sal alay wasalam nebigaa dhaariyey marka labadii nin waxaa lagu dhaariyey in ayna waxay khayaameen uusan jirin uma wujida aljaamu bimakkata weelkii isaga abaa mar damba waxaa laga helay makaa laga helay markii maka laga helay kadib markaasaa waxay yidhahdeen dadkii weelka hayey baa waxaa la yidhi xageed weelkan ka keenteen waa weel la yaqaano markaasaa waxay yidhahdeen ibtacnaahu min tamiimin wa cadiy bni baddaa tamiim iyo cadiy baan ka iibsanay waa labadii gaale ninka la socday way qasadeen markaasay malaha ka gateen meelahaas labadaa nin baan ka gadanay dheh ayib markaasaa labadii nin inta la keenay baa laba nin oo kale oo ninka la dhasho ehelkiisa ah ninkii dhintay muslimka ah baa la soo istaajiyey markaasay dhaarteen la shahaadatunaa axaqu min shahaadatihima wama ctadayna markhaati furkanaga ayaa ka xaqnimo badan dhaartii ay kuwii dhaarteen ee beenta ahayd annagu markhaatigaan furdini dhaartanada ka xaqnimo badan bay ku dhaarteen dhaartaasay mareen wa ana aljaama lisaaxibii weelkanna inuu kaanagii yahay oo saaxiibkanagii uu lahaa ayay ku dhaarteen kadibna nebigu waa xukumay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh keenaa yidhi labadii gaal weelkiibay keeneen sidaasay marka aayaddu kusoo degtay oo waxay ahayd nin muslim oo musaafir oo socoto ah laba gaalna markhaati gashado alaabtiisiiiy wuxuu ka tegay usoo dhiibay kadibna aayaadkana soo degay xaaladaasoo kale hal hadday dhacdo sidii la yeeli lahaa halkaa mar baa gaalada markhaatigooda la qabtaa waa xaalad daruuro ah oo si keliya xaalad kale la waayay saas way macana ayib kadibna wuxuu ka hadlay dumarka markhaati furkooda oo mas'ale aada loogu muransan yahay ah tafaasiil fara badan baad kutubta fiqiga ku arkaysaan dumarka markhaati furkooda xoolaha markii laga hadlayay ayaa qur-aanku wuxuu sheegay diyuunta la kala qaadanayo nin haddii la waayo booskiisa laba dumar ah laba dumar ah in la geliyo culimmadu waxay yidhaahdeen haween waxay markhaatigoodu furi karaan un waxa laga wada hadlaya hadduu dhaqaale yahay laakiin xuduud iyo waxyaalo kale hadday arrintu noqoto iyo xuquuq kale iyo maya markhaatiga markhaatiyadaaba ma galaan laakiin wadaadkani wuxuu maray shay kasta dumarku markhaatigooda waa la qaban wayna markhaati furi kastaa wax kasta dhiig ha noqdo xad ha noqdo xoolo ha noqdo markhaatigooda waa la qaban laakiin meeshii hal nin loo baahnaa laba dumar ah waa in la helo laba dumar ah oo markhaatigaa fura waa in la helo sababtuna wuxuu leeyahay waa un ijtihaadaad culimo mooye wax la soo diidaya ma jiro oo odhanaya xuduudda dumarka markhaatigoodu ma geli karo dimaaga iyo dhiigga ma geli karo baab hebel dumarku markhaatigiisa ma furi karaan wax daliilo kutusaya ma jiru leeyahy keliya baabka xoolaha bay ku soo aroortay markhaati furkooda abwaabta kaleetana kuma soo aroorin soo aroorid la-aan ma kutusayso manci halkaasuu marayaa culimada qaar baana sidaas qaba in meel ay baab kasta markhaatigoodu geli karo ay ka markhaati furi karayaan laakiin markay waa inay laba noqdaan sida qur-aanku sheegay si ay isu xusuusiyaanoo haddii halmaan iyo wax uu dhaco ay isu halin isu xusuusiyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka nabiga sal lay waslam ibnu cumar iyo abu saciidin alkhudri baa labadaba warinayaan saxiixaynkuna xadiis ku yaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam alaysat shahaadatu lmar'ati milu nisfi shahaadati rajul haweenayda markhaati furkeedu soo ninka markhaati furkiisa niskii ma ah markii ka warramaya ay dumarku nabiga weydiiyeen waxaa dumarka ku sheegtay diintooduna inay naaqis tahay caqligooduna inuu naaqis yahay xaggee baa caqligooda naqsigu kaga jira markaasaa nebigu wuxuu ihi soo ilaahay kama dhigin markhaati furkooda haweenayda ninka markhaati furkiisa niskiisoo kama dhigin marka waa xadiiska fi saxayn ku yaalla wey aayadda qur-aanku marka warramaya suuratulbaqara ku jirta ayaa marka uu tilmaamaya macnaha marka taa la garay oo waa masale muqarar ah oo xadiista iyo qur-aankaba kusoo aroortay ijmaaca culimadana ku diraasatay abwaabta qaarkoodna waa kaan haddaba soo sheegnayo hal dumar ah oo aynan mid labaad wehelinin nin iskaba dhaafe ayaa la qabanaya markhaati furkeeda soo ma abwaabta qaarkood hal dumaroo wax labaya jirin ayaaba markhaatigeeda la qabanaya waxaan marka wax weyaan waa wax shareecadu ay kala dejisay oo kala qaybisay marka baab la dhihi karayo dumarku markhaatigiisa ma geli karaan ma ay jirto sidaana waxaa ku tegay buu leeyahy jamaaca ka mid a culimada ahlu taxqiiqa cataa ibn abi rabax oo taabiciga uu ka mid yahay ayib ina shahaadata markhaati furki cinda xaqin xaq agti markii xaq la markhaati furayo uujibat waa la waajibiyey markhaati furkii baadir degdeg ilayha ama shahaadada u degdeg surcat alcajlaani midka degdegaya degdegiisa u degdeg xaddu zinaa zinada xaddeedu bishahaadatin markhaati fur sababtii bay ahaatay oo min arbacin afar xaggeed ka ahaatay wa siwaahu wixii ka soo hadhay xaddu zinaha yuqbalu waa la aqbalayaa cindahu agtiisa alihnaani labadii markhaati baa la aqbalaya wayajuusu waxa bannaan xalfun dhaarasho lilyamiini la dhaarto wa shaahidun iyo hal markhaati ah labadaas in wax lagu xukumo biradci biradci nuugmada dhexdeeda jaaza waxaa bannaan shahaadat lwuxdaani hal ruux ah markhaati furkiisa alwuxdaan waa ruux hal mid midka hal ruuxa markhaati furkiisa walow dumar baha ahaade walkaafiraani labadii gaal kuwaasoo ushhidaan la markhaati geliya cala alwasiyati dardaaran uu ruux muslima dardaarmay markhaati looga dhigay fii xaalati alasfaari safarada xaaladoodana markhaati la markhaati geliyey labadaa kaafir maqbuulaani laba la aqbalayo wey markhaati furkooda waa la aqbalaya walmar'ataani labadii dumarka ahayd tajuusu way bannaan tahay ama tajuusu way gudayaan can rajulin nin xaggii bay ka gudayaanoo nin bay kaaga filan yihiin wa fii kullin shay kasta dhexdiina tajuusu way bannaan tahay shahaadatu niswaani dumarka markhaati furkooda ama dimaa ama xuduud ama amwaal ama mucaamalaad waxay doonaan ku saabsanaa saas maana ley wax nasoo diirayaan jirin buu leeyay tafaasiisha fuqahada ay isku khilaafsan yihiin waa qaba yani masaa'il ijtihaadiya baabun fi lmarfuudiina min ashuruud qole wuxuu meeshan kaga hadlay waa baabka inoogu dambeeya kitaabka khaatimadii unbaa laaban baabkan ugu dambeeya wuxuu kaga hadlayaa dadka aan markhaatiga gelin yaan markhaatigiisa la qabanayn wuxuu yidhi warfud shahaadata faasiqin aw qaanicin aw qaadifin aw saaxibi shana'aani warfud diid shahaadata faasiqin mid faasiqoo daacada ilaahay ka baxay markhaati furkiisa diid ha qabanin aw qaanicin ama mid midkuu u markhaati furayo masruuf ahaan ku xidhan qaanica waa midkaba la masruufo wa kan maxkamadda taagane uu markhaatiga u yahay buuba ku xidhan yahay masruufaano isagaa diila aw amase qaadifin mid wax qadfay oo ay ku caddaatay inuu ruux muslima qadfay oo zine ku sheegay hadda ka hor aw saaxibi shana'aani ama midka cadaawadda iyo xiqdiga u saaxiibka ah ee la ogyaha ruuxan inay cadaawadi ka dhaxayso markhaatigiisa isagana diid markhaati furkiisa waidaa cadimnaa markaan weyno albaydi albayinaati cadanyaalkii markaan weyno cadanyaalkii markhaatiyadii markaan weyno famaa lanaa nooma sugnaanin ilaa yamiinan dhaar mooye wax kale nooma sugnaanin taasoo min dawin nukraani kuwa diidada u saaxiibkaa xaggooda ka ahaato munkirka diidan xaggiisa ka ahaato waida dacaa hadduu sheegaan alisnaani laba hadday sheegtaan shay-an shay hadday sheegtaan labaduba isheegtaan oo anaa le- anaa la yidhahdaan oo wastawaa uu sinaado fiihi dhexdiisa addaliilu daliilkuna ku sinaado mid walba caddayn buu keenay daliilkuay keensadeenna waa sinaaday yuraddu waa la celinayaa lisuhmaani baa loo celinayaa qorituurasha ah, lisuhmaani bimacnaa waa qorituurasha waa loo qorituuraya ha in waa loo qorituuraya walxukmu xukunkii biliqraari qirasho lagu xukumaayo xaqun xaq way waajibun oo waajiba wa daliiluhu daliilkiisuna ka shamsi qoraxdoo kale wey oo fil akwaani kownka ku dhex sugan dadka aan markhaatigooda la qabanin waxaa ka mid a fasia fasia fasiq waxa wey waa ruuxa diinlaawaha ah ee dunuubta waaweyn iyo macaasida aan iska ilaalinin fasiq baa la yidhahdaa waa ruux yani waxa wey dadkan yani nuxnuxkaa wey markhaatigiisa la qaban maayo waxaana laga qaadanayaa aayadda qur-aanka ah in jaa'akum fasiqun binaba'in fatabayanuu mid faasiqa hadduu war idiin keeno cadaysta bu alle subxana watacala warkiisaa qaadanayda iska cadaysta leanna cadaaladu waa sharti waata aayadda qur-aankana ay tidhi miman tardawna min ashuhadaa waa inuu mardi yahay mardi waa inuu raalli laga yahay oo ruujiin ahaan ruux caadil ah inuu yahay oo macnaha waxa weeyaan faasiq aan ahayn ayib waa waa sharti waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska abu dawud min xadiidi cabdillahi bni camr nabigu wuxu uri sl ly waslam laa tajuuzu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin walaa di gimrin cala akhiihi lmuslim ma banaana khaa'inka markhaati furkiisa walaa haweenayda khaa'inada a markhaati furkeeduna ma soconayo walaa di gimrin min xiqdi iyo uurku taallo u saaxiib ana markhaatigiisu socon maayo walaalkii xiqdi iyo colaad u qaba colaad baa ka dhexaysa xiqdi baa ka dhexeeya hadduu yidhaahdo waan ku markhaati furaya loo qaban maayo iska tag baa laleeyahy leanna madinna waxaa la tuhumsan yahay markaa inay dhici karayso inuu cadaaladda uga fogaado colaaddii ka dhexaysay sababteed saas daraaddeed loo qaban maayo ka- kaa iska tag baa laleeyahy saaxibu shana'aan kaasoo macnaa ruux xiqdiga iyo cadaawadda qaba waxaa kaloo isagana markhaatigiisa aan la qabaninin qaanica alqaanic qaanicana waa kaan sheegnayo waxaa la yidhahdaa alladii yunfiqu calayhi ahlu lbeyt guriga dadka iskale ruuxay nafaqeeyaan wa kii nafaqaynahaye ee biilkiisaba bixinahayay markhaati uma furi karo markhaati uma furi karay limaada leanna waxaa meesha ku jirta af waa cunay xishoowa af wax cunay xishoo ninkii biilka ku siinaya ku masruufahayay bini aadamka uma fududa intaad maxkamad timaado inaad ku markhaati furto soo ma cala aqali taqdiir waad ka warwareegi marka isagana markhaatigiisa la qaban maayo ayib inaad ku markhaati furto leanna waxaad dhici karaysa inaad maslaxada aad ku qabto darteed inaad ilaalinaysaa dhici karaysa iyadana waxaa laga qaadanayaa macnahaas xadiidka cabdullahi bn camr bn caas fi sunan abi daawuud nabigu wuxu uri sal lay slam la tajuuzu shahaadatu alqaanic liahli lbeyt qanica waa kaan sheegna ayib alimaam shaafici aleyh raxmat ullah waa jamacaha culimada ka mid ah sidaa ku tegay ayib dadkaasoo dhan maya waxaa kaloo culimadu ku daraan dadka qaraabada isu ah ilmaha iyo waalidkii iyo dadka isdhalay iyo dadka isxiga oo markaa aan layslahayn cadaalad bay ilaalinayaan markhaatigooda isagana laysu qaban loo qaban maayo sababtuna waxay leeyihiin qaraabanimadaasa dhici karaysa allahuma ruuxa in diin badan lagu og yahay mooye oo dad waxaa jira qaraabanimadu aynan diintooda kala cuslayn si walba hadduu qaraabo u yahay ku markhaati kacay ayib insaan lagu ogaado mooyaane hadday tuhmadaasi soo baxdo ayadana wax weya waa la diidaya wy mana kadibna wuxuuna yidhi haddaan weyno bayine markaan weyno bayine markaan weyno garta waxaan ku qaadaynaa dhaar macnaha waxa weeye asalka markaad garta qaadayso labada ruux ee garrabaya midna caddayn iyo markhaati baa laga rabaa waa ruuxa wax sheeganaya muddaciga ah hadduu markhaatiya caddayn keeni waayo ka wax lagu sheeganayo muddaca calayhigaabaa dhaar laga rabaa haddii markhaati aada heshana kan dhaartiisa uga baahnida garta waad goyn haddaad markhaati weydana oo kale markhaati waayana kanaad dhaaro leedahay markuu dhaartana garta waad goyn oo isagaad u goynaysaa markaas saas oo macana ayib waxaa laga faa'idaysanayaa xadiidkii al-ashcab een sooma soo sheegnay shaahidaaka aw yamiinuhu buu nabi sal ly slm markhaati kee laba markhaati ama isagaa dhaaran xataa gaal ba ha ahaad hadday muslim iyo gaal isqabsadaan oo muslimku muddaci yahay gaalkuna muddaca calayhi uu yahay muslimka markhaati keen baa la dhihi sooma hadduu markhaati keeni waayo maxaa samayna gaalkaa dhaaranaya hadduu yidhahdo war waa gaal oo kale wuu iska dhaarane waaba gaale muxuu dhaar maxayba cunaysa ku haysaa waxaa la dhihi intaa waxaanaga kuma lihid waa sidii nebigu sal sl lay slam markii saxaabada ka mid a ay qolo yahuuda wax ku sheegteen wuxuu yihi ama caddaynkeena ama yahuud baa idiin dhaaran markaasu oo yahuud nebi ilaahi way iska dhaaran nebigu wuxu sal lay slam intaa waxaanaga kuma lihidin bu hadday dhaartaan iyagiyo ilaahay waay ilahay baa kala xisaabtami doona marka sidaas waa waa nidaam macnaha iska cad waay nidaam iska cad waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka isagana xadiid ibn cabbaas fi saxiixayn nabigu uri sal lay wasalam yani walakina alyamiina cala almuddaca calayhi dhaartu waxay ahaatay ruuxa dushiisa wax lagu sheeganayo jumhuur ahcilmina saasay ku tageen waxaad garanaysaa bimacnaa ruuxa muddaciga ah waa ruuxa shaygan laysku haysta marka uu gacantiisa ku jiro waa muddaci waxaan dhihi lahaa yani waa muddaca calayhi muddaca calayhiga waa ruuxa shayga laysku haysto marka uu xaggiisa u badan yahay muddaciguna waa ruuxa markaa wax sheeganaya oo wax ka maqan yihiin oo wax dalbanaya sababta midna markhaati kan loo yidhi midna dhaar keliyata loogu gaabsadayna mar walba waxaa xoog badan dhanka muddaca calayhi ka wax lagu sheeganaya dhankiisa xoog badan waxayna ku xoog badan tahay shaygii laysku haystay baa agtiisa ka muuqda asalna waxaa ah ruuxa waxa agtiisa yaalla ee gacantiisa ku jira inuu isagu leeyahay baa asal ah asalkii maadaama isaga xaggiisa uu jira xagga u xoog badan yahay isaga waa loo fududee wax le dhaar unbaa laga rabaa ninkan isagoo gacan maran doodahaya ee qajajacna ku hayana waxaa la leeyahay abtiko waxaad keentaa laba markhaati keen labada markhaati baa marka culus dhaarta dhaarta fududa sooma labada markhaati baa keenidooda culusta saas maana marka shareecadu halkaasaa wax lagu saleeyey dhaartaasaa marka lagu xukumaya ayb waxay ka doodayaan hadduu dhaartii diido hadduu dhaartii diido oo kii dhaarta lagu yeeshay dhaaro marka la yidhahdo uu dhaartii diido culimaduna waxay qabaan waxaa lagu celinayaa dhaarta kii muddaciga ah saasaana lagu xukumayaa qaarna waxay leeyihin wax ku celin la yidhahdo ma jirto meel kale wax marinayaan iyaguna ayb masalada ugu dambaysa uu ka hadlay waxa weye ama masalada beytka saddexaad uu kaga hadlay hadday laba ruux shay isla sheegtaan caddayntay keeneenna ay issinaato cadday siman bay u keeneen laba shayga ay sheeganayaan midna gacantooda kuma jiro labadooduna way sheeganayaanoo anaale iyo anaale bay leeyihin anaale iyo anaale bay leeyihin shaygiina midna gacantooda kuma jiro masalan waa baadi kaba soo qaad waa baadi labaduba waa muddaci waana muddaca caleyh sooma midna dhankiisu ma xoog badna waxaa la dhihi mid walba markhaati keenso sooma markhaatigii bay raadiyeen saa mid walba laba markhaati buu keenay maxaad samayni marka garta seed u goyni markaasi waxaad samayni oo garta aad ku goyn waad u qori tuuri qorituur baa markan oo kaleeto xaqu hadduu sinaado si loo kala saarana la garan waayo shareecadu asbaabta ay wax ku goyso waxaa ka mid a qorituurka waa loo qorituurayaa ninkii qorigiisu soo baxa shaygii qaadanaysa culimada qaarkood waxay leeyihiin maadaama markhaatigu uu sinaaday oo caddayntayn keeneen ay sinaatay ha loo qaybiyo nis iyo nis ha la siiyo xadiiska halkaa kusoo arooray waa daciif waxaa si xoog badan xadiidka odhanaya ha loo qori tuuro waana xadiidka sunan abu daawuud ku yaala min xadiidi abi hurayra markhaatina wuu leeyahy xadidka lagu markhaati kacayo bayhaqi min xadiidi saciid musayab ayib ayaa kutusaya in loo qori tuurayo markii ay adiladu sinaato waxaana sidaa ku tegay alimaamu axmed shaafici qowlkiisa iyo jamaaca culimada ka mid ah xadiidkaa sare loo daliishanaya macnaha waxaa uu intaa ku daray waxaa kaloo xun- xukunka iyo garta lagu goyn karaa qirasho haddiiba uu ruuxii wax lagu sheeganaya qirto caddayn uma baahna caddayn ka weyn ma jiro qirashada marka qirasho markhaati in la keeno ama dhaar intaasay sharecadu wax kuxukunta intaa ay wax kuxukunta wuxuu leeyahay ibnuqayim caleyhi raxmatullah kitaabkiisa aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya nabigu sal lay slam markuu yidhi albayinatu cala almuddaci bayinadu markhaatiga way ka guda weyn tahay oo markhaati keliya maahe haddii cadaymo kale la helo oon markhaati ahayn oo inta qaadigu baadhis intuu sameeyo uu cadaymo kale soo helo xaqani inuu labada ruux midkood leeyahay cadaymaha kale walow yaysan noqoninba maxay walow yaynan markhaatiba gaadhsiisnaana wuu ku xukumi karaa buu leeyahy aaaar fara badan oo taabiciinta uu kasoo guurinaya ayuu keenaya waana masalada la yidhahdo lowska la yidhahdo allows lows qariina wey maana masalat lqaraa-in qudaata qaar waxaa jira ilaahay subxaana watacaala uu siiyo yani fahm caadi aan ahayn oo qadaaga iyo xukumka iyo garsoorka waa lagu kala fiicanya mawhibe ilaahay bixiye wa rag waxaa jira markay saa wax u fiiriyaan mawbir samatl hadda nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan dhowr garood oo nebigu uu sheegay baa jiro intay labadooduba xukumeen mar walba uu nebi sulaymaan uu xaquma raacay gartu isagu uu macnaha waxa wey ay raacay qur-aanku qaar buu sheegay xadiista nebiga qaar baa kuso hortay salawatu rabbi waslamu caleyh marka duruq kaloo wax lagu xaqiijin karaa hadday jiri karaan waxay leeyihin culimadu waa la cuskan karaa ibnu qayim baa aad ugu doodaya masalada iyada ah saas wey macnaha oo macnaha waxa weeyaan qaadiga iyo macnaha waxa weeyaan fitnadiisa iyo dakaagiisa iyo baxtigiisa hadduu sameeyo markaasi waxa weeyaan wax u soo baxaan wuu xukumi karaa buu leeyahy macnaha ayib waqtud shahaadata faasiqin mid faasiqa shahaadadiisa iyo markhaati furkiisa diid aw qaanicin ama mid ku tacalluqoo reerka ku xidhan oo biilkiisu ku xidhan yahay aw qaadifin ama mid wax qadfay aw saaxibi shana'aani ama midka cadaawadiiyo xiqdiga u saaxiibka ah markhaati furkiisa diid waidaa cadibnaa markaan weyno albayinaati markhaatiyaalkiiyo cadaynyaal markaan weyno oo dhankii muddaciga kii wax sheeganayay xaggiisa markaan ka weyno famaa lanaa nooma sugnaanin ilaa yamiinan dhaar mooye oo yaa dhaaranaya markaa dhaartaasiyay ka imaanaysaa oo min dawin nukraani kuwii diidada u saaxiibkaa xaggooda ka ahaatay munkirka munkirka dawinukraanku waxa weeyaan waa muddacaa calayhiga sooma laanna isagaa lagu sheeganaya isaguna waa inkirsayn marka waxaan wax ku xukumaynaa markaan caddayn iyo markhaati weyno dhaarta ka diidan oo xaqa lagu sheeganaya diidan dhaartiisaan markaa ku xukumayna waida dacaa hadday sheegtaan alinaani labadii shay-an shay hadday sheegtaan oo wastawaa ay uu sinaado fiihi shayga ay sheeganayaan addaliilu cadayntay u keeneenna ay sinaato laba markhaati bay u keeneen mid walba hal markhaati buu keensaday caddayntooduna ay sinaato yuraddu waa la celinayaa marka shaygaa isaga lisuhmaani qorituurad baa loo celinaya waa loo qorituuraya saasaa loo kala xukumaya walxukmu xukunkii biliqraari qirasho lagu xukumo ruuxu inuu muddaca calayhigii uu qirto xukun lagu xukumiyo gar lagu gooyahay xaqun waa xaq waajibun oo waajib ah hadduu qirto dee hadalku waaba dhammaaday wa daliiluhu daliilkiisuna ka shamsi qoraxdoo kale weeye oo fil akwaani kownka dhexdiisa ku sugan qoraxda oo samada taagan siday u cadda oo kale daliilkiisu u cad yahay oo xadiis horba waa nagi soo marnay zaaniga oo kaleta nebigu sal lay slam yani waxa wey qirashadiisa xadiis fara badan baa kusoo aroortay baabu zina iyo abwaab kaleeta macna inii wain ijtahadtu nafsii naadiman wamuraajican wamuxaqiqan bibayaani lacalى yaqiinin biinfiطaari saahiyan wsahwu mawluud maca alinsani fanshur maxaasinaha wakun lii naasican fanusxu manhaju cusbat اliimaani kitaabkii wuu gabagabeeyey wuxuuna ku gabagabeeyey saddexdan bayd inii anigu buuri wain ijtahadtu aan dadaalabe nafsii naftayda aanan dadaale naadiman xaal aan ahay mid taxaya oo tixdan sameeyey xaal aan ahay wa muraajican xaal aan ahay mid ku noqnoqday wa muxaqiqan xaal aan ahay mid xaqiijiyey bibayaanin caddayn sababteed aanan ahaado nin dadaalay oo intaasoo dhanba sameeyey aan ahaadabe la calaa yaqiinin baan ahay yaqiin iyo hubaal korkeeda nin ku sugan baana maxaan hubaa biinfiaariya abuuristaydii in lay abuuray baan hubaa saahiyan xaalan ahay miduu halmaamaya waxaan hubaa abuuristii lay abuurayba in ilaahay abuuray anigoo ah halmaame wa halmaamaya wasaxwu halmaankuna mawluudun mid la dhalay weeye maca alinsaani insaankaaba lala dhalayba markii insaan la abuurayba halmaanna waa la dhashay ee fanshur faafi buu ku yidhi maxaasinahaa manduumadan wanaaggeeda faafi wanaag badan bay leedahay wanaaggeeda faafi wa kun ahaw lii aniga naasixan mid ii naseexeeya haddaan wax khaldayna ood khaladkaa ku baraarugsana ii naseexe fannusxu naseexayntu manhaju cusbati liimaani iimaanka kooxda haysata manhajkoodiiyo dariiqooda wey dadka ahluliimaanka dariiqay maraani waa inay isu naseexeeyaan ee inay isceebeeyaan ma aha ayib macnaheedu waxa weya wuxuu ka cudurdaaranaya wuxuu leeyahay aniga waan dadaalay intaan dadaali karay gabaygan aan tiriyey iyo waxoogaagan aan soo ururiyey iyo nusuustan aan saaray iyo sharxan aan saaray intaan dadaali karay waan dadaalay laakiin waxaan hubaa in markii la abuurayo ilaahay abuuristeeda bilaabayayba aniga oo saahi ah oo wax halmaamay oo khaldami inuu i abuuray oo macnaha khaladku inuu bini aadamka abuurkiisaba ku jiraba khaladka iyo sahwiga iyo halmaankuna bini aadamka waaba la dhashayba yani waxaa kutusaya allah subxaana wa tacaala markuu aadam abray inuu jannada geedaheeda cuno iyo barwaaqada taal hal geedna iska ilaaliya sooma halmaamin sooma halmaamin a marka waxa weeyaan yani sahwiga iyo halmaanka iyo isagoo wax sax isle inuu wax khaldo waa bini aadamka dabeecadiisa shay ku abuuran cid ka fakanaysana ma jirto sidaas daraaddeed baa kitaab aan kitaabka ilaahay ahayn oo waxa ku yaalloo dhan saxsan yahay ma jiro waa qur-aanka keliya kitaab ka soo haray oo dhan wuxuu khalada waa laga helay intuu dooni ha dhanaado taana waxay kutusaysaa kamaalka ilahay keliya inuu iska leeyahay subxana wa tacaala bini aadamkuna uu yahay maftuurun bilnaqsi saas macnaha mar hadday sidaas tahay wixii wanaageed ku aragtana faafi wixii khaladeed ku aragtana iiga naseexe oo macnaha waxa weeyaan sida mu'miniinta lagu yaqaano khaladkaasi iisoo gudbi wey macnaha dariiqa wanaagsan igu soo gudbi innii anigu in ijtahadtu aan dadaalabe nafsiya naftayda aaban ku dadaalo naadiman xaalan ahay mid taxaya wa muraajican xaalan ahay mid muraajacaynaya oo ku noqonaya wa muxaqiqan xaalan ahay mid xaqiijinaya bibayaanin caddayn sababteed aman ahaada intaasi lacalaa yaqiinin yaqiin korkeed mid ku sugan baan ahay waxaan yaqiinsanahay biinfitaariya abuuristaydii bilaabistii ilaahay u i bilaabay saahiyan xaal aan ahay mid wax halmaansan oo wax halmaamayo gafaya inuu ilaahay abuuristayda bilaabay baan hubaa oo yaqiinteeda ku dul sugnahay wasahwu halmaanka iyo khata'a iyo gafkuna mawluudun mid la dhalay weeye maca alinsaani insaanka la jirankiisaa la dhalay insaanki iyo gaf waa wada dhasheen kullu bani aadam khata' wa khayru lkhata'ina tawaabuun ibni aadamka o dhan waa gaf badan yahy ee fanshur faafi buu ku yidhi maxaasinaha manduumadan wanaaggeeda faafi wax badan baa saxsan aqlabkeedu way saxsan tahayo dee waa axkaam nusuus saaran waay aqlabkeeda wixii ka khaldanna waa qadaaya ijtihaadiya qadaaya ijtihaadiya o dadaalkiisa hadduu bixiyo niyadiisuna fiicnayd ajir buu ku leeyahay taas way macnaha xadiiskii nabiga sal lay slam soo maahayn ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraan waida ijtahada fa akhطa'a falahu ajrun marka hadduu ruuxu dadaal bixiyo ikhlaasna la yimaado ijtihaadkiisaasi hadduu gafana waa ajir hadduu asiibana waa laba ajir fansur maxaasinaha wa kun waxaad ahaataa lii aniga naasixan mid ii naseexeeyo noqo dabeecadaasaan lagu yaqaana muslimiinta fanusxu naseexadu manhaju cusbati likhwaani nebigu sal lay slam waa kii saxaabadiisa kula mubaayacoon jiray wanusxi likulli muslim ma aha inaad ceebayso oo dhaleecayso oo aad tacyiiriso tashyiiriso ee waa inaad u naseexayso si yani waxa weeyaan aadaabi ay ku jirto walaalkaa ceebtiisa aad ugu gudbiso sidaas way macnaha ilahi subxana wa tacaala haynagu anfaco mualifkana ilahi subxana wa tacala tawaabkiisa iyo ajirkiisa ha weyneeyo allah subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro kitaabka intaasuu ku idin yahay wixii ka dambeeyana biidn illahi tabaaraka wa tacala ardadii ku taxnayd kolley barnaamij kale iyo program kale ayaa ku xigi doona oo kutubtii nadmiga ahayd ee xifdigeeda loo baahnaayo soo marteen ee manhaj ka yara koreeya oo kutub kaloo ku xigta ah oo funuuntii aad qaadateen fanni walba kitaab kaloo kii kale ka- kii aad qaateen ka yara weyn ayaa insha allahu tacaala qorshaysan faahfaahinteedana waxaad kala xidhiiri doontaan insha allah sheekh maxamuud shible ayaad kala xidhiiri doontaan inta insha allahu tacala aan kitaab kale ama duruus kale isugu imaanayno intaas iyo jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu imtixaanka isaga sheekha ayaa idiin sheegi doona raggii ardada ay si gooniya ugu xidhnaa kitaabka lacag baa dibadda layga soo diray buu leeyahay mana garanayo ruuxaasi meeshuu ka shaqeeyey ma isticmaali karaa laguma dirin inaad daba gasho ee ilaahay kuu keeno ee xoolaha markaana aadan ogeyn inay xaaraam yihiin iska qaado wuxuu leeyahay ma in xaakim iyo dowlad la helaa mise ciddii awoodle way fulin kartaa waan ka hadalnay xuduudda iyo axkaamta sharciga ah ma xaakim baa shardi ah iyo imaam in la helo mise ciddii awood ulahoo dhan way fulin kartaa sida sawaabka culimada qaarkoodna ay rajaxayaan muxaqiqiini waxa weeyaan inta imaam iyo madax muslimiin uu jiro meeshu ay talo leedahay iyo nidaamna looma gacan dhaafi karo ayadaa looga dambaynayaa haddii kaleeto ama uu fulin waayo oo uu catilo ama mehe meeshaba uusan dawladi ka jirinna cid kastoo awood leh fulinna karta mafaasidna ayna ka dhalanayn way qaban karayaan sidaasuu sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah majmuuciisa uu ku rajaxay hadduu ruux xafiis furto uu dadka ku kala xukumo buu leeyahay dawladna markaa uusan hoos tegin xoolo uu markaa qaatana uusan jirin xafiiskii iyo mushahaar iyo haddaan wax iska sii siiyo ka waran buu leeyahay waxaa laga hadlaya waxa weeye garsoore ama dadweynuhu meel geysteen oo ku og yihiin oo loo garta loo geysto ama garsoore dawlad meel geysay laakiin wadaad miskiin oo dadka heshiisiiya xaakim ma aha xaakim ma aha xaakimku waxa weeyaan waa inuu awood leeyahay oo dawladi ka dambaysa oo ruuxuu kari waayo uu xidhi karo oo booliis iyo wax jiraan oo xabsiyo jiraan xaakim baa leh laakiin ruux loo imaanahayo khiyaar la leeyahay oo dadku iyagu iimaankooda keenayo kaasi qaali maaha qaali maaha waa iska muslix un dadka maaragtay un iska nin culima ama nin muslixa saas oo kaleeto iska ka maaha midka laga hadlayo marka ka maaha midka laga hadlayo ee waxa laga hadlayo waa ninka xilka haya markay dharka gaadho maxay tahay buu leeyahay nijaaso ma aha laakiin in la iska dhaqaa fiican cala raajix mayda oo dadka in la iska dhaqaa fiican laakiin sida sawaabkaa nijaaso maaha ka waran buu leeyahay waa xugum la iibsanayo shareecaduna aad bay u diiday xukumka cidda la dooranaya haddayba doorashadiiba bannaan tahay la yidhaahdo waa inaad u dooranayso calaashaani maslaxada ummaduu qabanaya laakiin lacag hadduu ku siiyo oo lacag ku doorato ama maslaxo ku doorato ama reernimo ku doorato waciid adag baa ka sugan nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh mucaaradka marka la dagaalamayo ma shardi baa inuu imaamku la dagaalamo inuu nadaam jiro waa laga maarmaan leanna mucaarad iyayba ku noqonayaanba hadduusan imaamba jirinba haddii fallaaga iyo mucaarad la sheego bimacnaa dawladay ku kacsan yihin baa jira sooma marka ma dhici karto ilaa meel cidlaa mucaarad kuma noqon karaan haddii dawlada ayna meesha jirin oo kooxa islaynaya ay noqdaan waa fitan xarbul fitan way markaas xarbul fitan wixii sulxi iyo wixii heshiisiina laga geli kara mooye laakiin lama siin karayo fia albaaqiya axkaamteedii lama siin karayo leanna fia albaaqiya waxaa loo baahan yahay inay ku baxdo imaam la yaqaano xaakim xugum haya inay ku baxdo markaasay noqonaysaa fia albaaqiya ama khaarija ay noqon karta gacanta labadeeda kalba mid ka mida la jabiyey maxaan leeyahay waa masale ijtihaadida qaadiga utag xag go-an ay leedahay ma jiro laakiin xukuuma la yidhaahdayo ninka walba fiirinaya marka ayaa go-aan ka gaadha haddana waxay ku xidhan tahay say u kabanto ay u bogsooto isku xad maa marka marbay qallooc u kabmi kartaa mar bay hagaagi kartaa waa kala duwanta isla markaa xukum go-aan shareecadu ka dejisay maaha waxaa loo xilsaaray ninka markaa fiirinaya xukumaya wuxuu leeyahay ma bannaan tahay in uu macallinka ardada wuxuu dhigaya su-aalaha imtixaanka markuu qorayo inuu ugu qoro ardada sidan yajuuzu zina caqlan famaa mawqifu sharci minha macnaha zinadu waa bannaan tahay caqlan sida caqligu ku tusayo ee sharcigu muxuu ka qabaa su-aashaas carruurta ma la weydiin karaa sidaa su-aal ma loo dhigi karaa jawaabtu waa maya jawaabtu waa maya leanna waa kadib waa been yajuuzu zina caqlan sax maaha soo ma bal yaxrumu zina caqlan wa sharcan xageeduu kala wada adiga caqli iyo sharciga alcaql الصaxiix yuwaafiqu asharca aصaxiix alcaql الsaliim yuwaafiqu alsharca aصaxiix naska saxiixa iyo daliilka saxiixa iyo sharciga iyo caqliga fayow isma garan maraan laakiin adaad aragta caqli sharciga garan maray caqligaasaan fayooben caqligaasi ma fayooba waa caqliga bini aadamka ku yidhi loda caabud waa caqliga bini aadamka ku yidhi muxuu ahaayey wadaad dhintay oo intaasoo boqoloo sano ka hor dhintay oo lafihiisii dhulku cuneen baa wax kuu tarhaye wax weydiiso caqligaa wa waa caqliga bini aadamka ku yidhi wax kasta ood la yaabto waa ilaahay caabud caqligaasi caqli saxsan maaha waa caqli khariban hadaabaad aragtaba inuu sharciga gara maray waa caqli aan saxsanayn marka caqli iyo sharci meel loo kala wada ma jiro su-aashaasina waa su-aal khalad ah yajuuzu zina caqlan waa su-aal khalad ah mana qori kartid mana ictiqaadin kartid ilmana kuma imtixaami karis saas way macana ayib dad baa waxay yidhahdaan buu leeyahy lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a xadiidkaas abu bakra warinaya abu bakrana waxay leeyihiin saxaabada nin ka midu qadfay sidaas daraaddeed waa saaqit alcadaala cadaaladiitu hadday saaqito tahayna xadiiskiisa la qaadan maayo xadiiskaasina sidaasuu daciif ku yahay warkaasi dadka akhriya waa dadka inta badan u dhagan nugul gaalada iyo afkaarteeda maxaa yeelay waxaa dabayl waxaa socota aan cidna reebin kii cilmaaniga ahaa kii diinlaawaha ahaa wadaad fara badan dabayshaas oo ah caalamulislaami iyo muslimiinta ku nool waa laga xoog batay technolojiyan iyo xabaariyan iyo yani wax wey yaa looga horumaray waa la haystaayo gumaysi bay ku jiraan warbaahin iyo tacliim baa lagu haystaa ruuxu mar hadduu kaa xoog badan yahay korna aada u fiirinayso inta badan bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa maqluubku inuu raaco qaalibka ka laga adkaaday ka ka adag buu inta badan dhaqanka iyo wax walba ka qaata calaa hada alasaas baa afkaarta ka imaanaysa reer galbeedka iyo macnaha waxa weeyaan reer yurubka ama maraykan ha ahaadeen ama yurub ha deganaadeen ama bari ha deganaadeen meesha doon ha deganaadeen afkaarta ka imaanaysa aada loogu dabacsan yahay arrin markay taqriiriyaan oo yidhaahdaan waa sida saxda ah taa iyada ah baa loo dhagal nuglaanayaa markaasaa wixii nase ka hor imaanayo dhowxa la isku dayayaa ama naska in luqunta la qabto la luqunjibaaro waa haddii la heli karo oo macnihiisa meel kale lagu dhufto la yidhaahdo kama hor imaanayo warkan reer galbeedka ama naska haddii la heli karo la luqunjimbaari kari waayo macnihiisa in la galoo la yidhahdo haddii la geli karo maba sugnaba ila waa maqluub calaa amrihi waa dad jabay wa waa dad jabay ruux hadduu jabana warkiisa lama dhegeyso a nin soo cararay oo yani waxa weyaan an isagaba isku kalsoonidii iyo karaamadu ka luntay wax lagama dhegayso xadiidku saxiixulbukhaari buu ku yaala abu bakrna waa saxaabi jaliil ah saxaabada nabiga ka mid salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadday sugan sugnaato xataa inuu saxaabi qadfay qadafku riwaayada raawiga waa masale ijtihaadiya masale laga yaabo inuu ku ijtihaada ama mujarad lkhata wa saxaaba rasuulilahi sal lay waslam intuu nebigu noolaa kuwii caaisho qadfay baa joogay oo saxaabada ka mid aha sooma qadabkiisa saxaaba ka qayb saxaabada ka qayb qaatay caaisha ka qayb qaatay oo uu ka mid yahay xasaan ibnu saabit oo uu ka mid yahay saxaabigii isagana misbax soo ma ay ka mid tahay xamna nebigu sal alay slam wuu xaday ha xadee haddana axaadiistoodii iyo riwaayaadkii nebiga ay ka warinayeen sidoodii bay u socdeen haddayba sugnaataba xataa inuu qadfay ama ku khaldamay saxaabada nin nin ka mid a ma imaanayso in la yidhaahdo riwaayadiisu waa saaqit lianna culimmada xadiisku waxay isla ogol yihiin asxaabu rasuulilahi sal lay slam say u idil yihiin cadaaladooda ilaahay baa inaga kafaalo qaaday uma baana in la baadho wixii saxaabada ka dambeeyo taabiciintii wixii ka horseeyey baa cadaaladooda la baadhaa laakiin marba hadduu saxaabi noqdo halkaasaa lagaga hadhay cadaaladiisa ilahi baa sheegay subxana wa tacala ama ha noqdeen asxaabu ridwaan ama keyrkood ha noqdeen alla subxana wa tacala saabiqiintii muhaajiriintii ansaartii kuwii raacay ilahi subxana wa tacala wuu taskiyey taskiyada ilahi baa nagu filan subxana wa tacala abu bakrna wuxuu ka mid yahay ragga gelaya taskiyada ilahi subxana wa tacala rag ilaahay taskiyeeyey adiga haddaad wax ka sheegto haddana wax ka sheegidaada ay keliyeeda tahay oo nadaam gaala wadato keliya tafurintiisa ay noqoto soo musiibo ma waa musiibo musiiboba waxaan taa ka fayoobeyn rag fara badan oo ka mid ah saxwada oo ka mid ah ducaadnimo sheeganaya oo ka mid ah rag manaad manaabirta iyo weliba telefishinada wax ka tawjiihiya oo kalsooni fara badan ay bulshada ku qabto ayaan barnaamijkaa ka fayoobeyn barnaamijkaas dabaysha reer galbeedka inay wax badan dadka geliso kama ay fayooba sidaas daraaddeed masaladu hadda waxayba maraysaa kaba soo tagtayba haweentu madaxweyne ma noqon kartaa iyo wasiir ma noqon kartaa kaba soo tagtay hadda waxayba taagan tahayba masaajidkay idin tujinoo khadiib bay idin noqoni soo hadda halkaa ma marayso kaba soo tagtay walaal baa is soo taagayo wuxuu leeyahay laa maanica wax diidahayana ma jiro haweentu intay khudbada jumcada akrido inay kadibna idin tujiso hadda meesha meeshii la joogayba ay dhaafta maxay dhihi jira geeska qabo waaba tagtay hadda meeshay sii socda ilahi waa garan kolba marka barnaamijkii la keeno oo reer galbeedka iyo gaaladu keenaan unbaa wadaadadii qaar ka mid horboodahaya shilo hawaabidii iyo wixii intaasoo qarni soo jiray iyo nusuustii iyo ijmaacii kulli baa laga gudbaya kulli baa laga gudbaya markii baabkaa la taqriinaya xataa haddii la helo wax daciif ah wax weyn baa laga dhigay wax weyn shajaratu dur baa la leeyahy shajaratu dur waa naag quruntii dhexe gobol ka mida gobollada muslimiinta madax ka noqotay oo muslimad ahay waxaa lagu leeyahy shajaratu dur baa madaxweyne noqotay oo muslimiinta taariikhdoodii soo martay wa shajaratudur maxay sheegi shajaratu dur naag bay ahayd haddana naag qurun dhexaa bay ahayd aaway quruntii saddexda ahayd aaway axaadiistii aaway ijmaacii ummadda kullu dalika waxaa looga tegaya way soo martay mar ay haweenay gobol haysatay waxay ahayd iyo waxay xukumi jirtay allah aclam inahaasa wax laga raaraadinaya meelahaasaa la luflufanaya marka umad laga adkaaday baynu nahay warka murtihiisa umad laga adkaaday baynu nahay saas daraaddeed wax badan baa laynagu socodsiin wadaadadeennina wax badan bay u dhagan lagu lihi kuwa badan baynagu kalsoonnahay marka in aad loo taxadura wey xadiisku waa sugan yahay macnaha uu kutusayana meel looga wareega male hada wabilahi tawfiq sal allahuma sallim cala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi
walaalayaal halkaa waxaa noogu dhammaaday kitaabkii noo socday allah subxaana wa tacaala waxaynu ka codsanaynaa inuu nagu anfaco sheekhana miisaanka xasanaadkiisa inuu u geliyo barnaamijkani waxaa idin diyaariyey maktabat lhuda oo ku taala xaafadda islii nairobi kenya sidoo kale maktabatul huda waxay ku haysaa kutubta cajaladaha cd-yada sida tafaasiirta axaadiista muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba waxaad ka dalbi kartaa maktabatul huda telefon number laba shan afar toddoba laba labo hal hal hal hal lix lix ama b box kow iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya